kusodhawaada xubinta wargeysada dhegeysta wargeysada kale hadee daily nation the standard waxyaala ay qoreen saaka oo soo xulib idaacadda star fmad ka dhegeystaan dhegeystayaal qeybaha dambe fursada in dhegeystayaashu siyaa saaka si kuwa beriso kusoo kakacay maqalka idaacadda qeyb ayaa ka tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal subax wanaagsan meel walbaa joogtaan soona dhawaada kuna soo dhawaada qalbi furan iyo sidoo kale si wacan inaa noo dhegeysanaysaan aan filayaa si wanaagsan inaa kusoo kakacdaan dhammaantiin waa sida aan rajeynaya dhegeystayaal aan ku bilaabo wargeyska u hore the daily nation halka waxay ku qoreysaa coroney waa gabadha wasaaradda markaas c s c s-ka ka ah ee madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kana tirsan xubnihiisa wasiirada waxay leedahay haddii markaasi ay jirta wax markaasi kuwa burcad ah kuwa dhulka markaasi ka qowleysata kuwa dhaca land ministry haddii ay jiraan sidoo kale dowladda ay ka mid tihiin waa in sidoo kale ayna ku jiraan gudaha xafiiska ardi house oo kuwa dhulalka ay leedahay farina kororey oo markaasi shaqada looga ceeriyey musuq maasuqa shaqaalayaasha waxay sheegaysaa in ay tahay mid lagu guuldaroreystay sidoo kalena ay tahay aan dhaqan loogu dhaqan marin habka hanaanka ee kenyaan badan ay ama u cunayaan siigada dabcan wuxuu ula jeedaa waxyaalaha munaasabka aheen warqadaha been abuurka ah ee faylalka loo buuxinayo oo dhararka ku saabsan kuwaas oo lagu manar habaabiyo dadka been abuur waxayna tahay taasi inay tahay mid cabdeen u hayso oo kenya u horseedi karto faqrinimo ee ah qofka uu ka dhaxli karo dhibaatada ka taagan ardi house sida gabadha hadalka uu dhigtay sida wargeyska boggiisa toddobaad uu ku qoray saaka haddaba halkay ku dambeysay arrimaha qarashaadka iyo sidoo kale biilkii markaas la doonaya in looga arrinsado warbixinta ku aadan shidaalka iyo sixir bararka wadanka sida wargeyska qeybtiisa dambe uu ku qorayo v eight ama v a t waxaa loo yaqaano kuwa canshuuraha waxay markaas iminkan ay doonayaan in ay meelmariyaan dhaqangeliyaan arrimaha ku saabsan shidaalka oo sare u kacay kadib markii dowladda ay sheegtay ama kuwa uxilsaaran guddiga uxilsaaran ee ebra ku sheegeen in ay sare ukac u xoogan oo ku imaan karto qutul duruuriga ama waxyaalaha markaas kenyaanka ay aada u isticmaalaan sidoo kalena ay tahay sixir bararkii ugu weynaa ee dhanka shidaalka dowladda kasoo gaaro ama dalka kenya soo gaaro taasoo keensay in ay qaydhidhaan xoogan ay ka dhacdo sidoo kalena ayaa noqotay hadalhaynta ugu badan ee wadanka ka taagan sida wargeyska qeybtiisa boggiisa dambe uu ku qoray saaka macluumaad faahfaahiin uu kaga qorayo waxaa halkan lasoo qaadanaya sawiraan iyo sidoo kale dadka kaga shaqaysta oo dibadbax kaga dhigaya kuna sheegaya in saraw kaca shidaalka ay tahay mid aan markaasi ay wadanka iyo sidoo kale dadka shacabka ay iska difaaci karin ama tahay mid u horseedi karto faqrinimo sida wargeyska uu ku qorayo liitarkii shaqa ayaa markaasi sare u kacay hor-aanna waxay ahayd dabcan isbuucan gudihiisa markii afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi uu sheegay in baarlamaanka ay iskugu wada imaan doonaan lagana arrinsan doono sidoo kalena kasoo hormooqan doono wasiirka batroolka ee charles si waxa looga weydiyo dhibaatadan oo horaana lagu wargelin sare uka xoogan oo laga dareemayo wadanka iyadoo guddiga dhaqaalaha ee afar iyo toban maalmood ay u qabteen sidii arrintan lagu meelmarin lahaa sidoo kale wax looga qaban lahaa cashuuraha ee added tax loo yaqaano ama value added tax loo yaqaano v a t oo si ay dib ugu laabtaan oo dib qiimeys ugu sameeyaan arrintan waxaa sariirbarka sidoo kale meelaha aadka u dareemi doono ay ka mid yihiin kowntiyada fogfog sida turkana migori mandera ayaa ka mid ah dhegeysteen xildhibaanada waxay shalay karfadhigooda ku sheegeen ee hogaaminaysay gabadha homabey homareeb gladis wanga kuna sheegtay inay tahay mid la doonaya in petition ama dabcan uu qaado ama dib u eegis lagu sameeyo arrimaha muddo toddoba maalmood waxayna ku sheegtay lala hadlaysay xaqiijisay unina xasuusinayso kuna inay komitida ka dooneysa inay si sax ah oo la imaadaan xaqna ay ku saleysan tahay arrimaha qarashaadka iyo sidoo kale sare u kaca arrimaha ay ku sheegayaan sixir bararka ee ku aadan shidaalka waxay noqotay mid ah ugu hadalhaynta badan ee dalka kadib markii ay aada iskula qayliyeen dadka daralwiinta kuwa ka shaqaysta iyo weliba kuwa leh gabaarida mu-ulka qaada ee dhegeystayaal iyo kuwa dadka shacabka rakaabka qaado kuwaasoo sheegay inay tahay mid dhibaato u horseedi karto waxaa sidoo kale guddiga kuwa kaga hadlo dhaqaalaha sheegeen inay keliya tahay waxaa dunida keliya ku kala socoto inay tahay shidaalka sida wargeeska u qoreysaa ka dhegeystayaal wargeeska halkan waxaa boggiisa afraad uu ku qorayaa arrimaha ku saabsan madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka william waa dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxay kaga hadlayeen haddana dib ay u soo celinayeen hadaladii in badan ama muddo yar ay ka yara aamusnaayeen waxaana haddana dhaliilo kala duwan isku jeedinayaan hawadana isku marinayaan loona marinayo warbaahinta cawley uu dib usoo doonaya in dabcan uu sheegay arinta ku aadan warbixintii guddiga dib heshiisiinta mideynta shacabka ee b b i da iyo qorshihii ka dambeysay oo ahayd in ay ka dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka ah oo ayna tahay in ay tahay inay u shaqey dabcan sidiisa ay u shaqeysay kaabeynkiisa sidii kenyaanka uga dhaadhicin lahaa inay tahay mid xil ku doon ah uu yahay raila iyo madaxweynaha uhuru kenyatta laakiin wuxuu ku sheeg taasi inay been abuur tahay dadka in ay qorshihiisa siyaasada kambeynkiisa dadka kaga dhaadhicinaya laakiin waxay ahayd mid kenyaanka hal ku sheegay one man one vote one shilling dabcan uu ku qiimeynayo kuna doonayo in ay uu ku burburiyo siyaasadiisa laakiin waxaa inii sheegaya aniga inay tahay mid aan dhammaan kenyaanka ku mideyn rabnay kuna six rabnay kuna hogaamin rabnay oona dhammaan kenyaanka ka dhigran hal qof ama hal shaqsi inay ku wada hogaansamaan shuruucda wadanka u degsan taasina waxay ahayd warbixinta b b i da dhegeystayaal warbixinta b b i da waxaa daaqada ka tuurtay maxkamadaha raacfaanka iyo maxkamadda sare ee loo yaqaana dalka ee high court iyo supreme iyo raallahada waa court of appeal kuwaasoo ku sheegeen inay tahay mid meesha oga dabcan meel baalmarsan dastuurka dalka imikan ay ku dhaqmaayeen labada kun iyo tobanka sidoo kale madaxweyneha ku-xigeenka isagana waxa uu leeyahay u sheeg kenyaanka wax dani ugu jirt iyo adi dan kugu jirto laakiin waxaan dan aan ugu jirin ha u sheegin hana ka dhaadhicinin sida asaga hadalada qaar ay iskugu jeedinaan wargeyskan uu ku qorayo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu sheegay inuu iska fogeen arrimaha lala xiriirna b b i da balse kenyaanka uu xaqiijina in ay dadka qaar ay konsida gareeyaan arrimaha faa-iidada iyo dhaqaalaha wadanka sida kusoo gelinayeen in sare uqa weyn loogu sameeyo sidii dhaqaalaha wadanka loo soo gelin lahaa sidoo kalena dadka danyarta ah muruqmaalatada ah xubin weynna ay dowladda kaga noqon lahayd ka hadal arrimaha caymiska ee national hospital insurance fund ee caafimaadka balse waxaa kenyaanka aan ugu jirin ha kaga hadlin oo dabcan oo dani aysan ugu jirin waa hadallada qaar ay isku marinaya warbaahinta dhegeysta sida wargeyska saaka uu qoraya halkan weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal weli waxaa halkan islasmari la-yahay dabcan waxbarashada ee manhajka ee c b c taasoo ku sheegtay in qaar ay aada u soo dhaweynayaan sida kuwa macalimiinta ah iyo oo qaar ka mid ah macalimiin iyo sidoo kale qaar dad ka mid ah kuwa waalidiinta inay leeyihiin manhajka inay soo dhinay soo dhaweynayaan qaar ayaa markaasi doonayaan inay maxkamadda aadaan sidoo kalena ay ka joojiyaan manhajkan ay ardayda ay ku wareersan yihiin iyo macalimiinta taasoo lagu sheegay inay tobabar iyo khibrad weyn aysan u lahayn macalimiinta sidii ay ku bari lahaayeen sida wargeyska bogiisa lixaadi toddobaadii sideedaad uu ku qoray macluumaad fara badan iyo weliba jahwareerka ka taagan warbixinta ay soo saareyso wasaaradda waxbarashada dalka ay kuna dooneyso in lagu dardargeliyo iyadoo hanaanka manhaj cusub ee maqaam ah ay u hagaajiyaan sida wasiirka waxbarashada dalka mugoha uu ku sheegay laakiin qaar xubno oo markaasi u ololeeya waxbarashada ayaa sheegayaan in kenyaanka iyo waxbarashada ardayda iyo macalimiinta iyo waalidiinta ee lagu jahwareerinayo sidoo kalena aysan la qabsan karin waxa aysan horaan loo soo arag waxbarashadana aan la badbedeli karin qaar ayaa leeyihiin waxaa iminkan ay ku fiican tahay kuna hirgelaysa dabcan ku fiican tahay waxbarashada manhajkan iminkan lagu dhaqma waa kii hore raallihaade waa eight four four kaas oo ay tahay manhajka qofka in fasalka sideedaad uu soo dhamaysto sideed sana halkaas sidoo kalena afar sana uu kusoo jira jaamacad secondariga halka afar sana kale sidoo kalena uu kusoo dhamaysto jaamacadda qeybka iminkan u degsan laakiin waxaa iminkan grade four iyo grade six grade five ay tahay mid aan kenyaanka la qabsan karin sida qaar ay ku doonaan kuna doodayaan inay tahay inay ay ka wadaan una socdaan dhanka maxkamadda sidii ay iskaga hor istaagi lahayeen arrintan mashruucan u wato wasiirka waxbarashada sida qaar ay ku sheegayaan mogoha oo arrintaas isagana iskaga difaacay wuxuu leeyahay aniga diyaar baan u nahay orda maxkamadda aada waxaana leenahay dib ma loo noqonayo ma loo laabanayo waxaana uu leeyahay sidaas ayay ku soconaysaa kuna hirgelaysaa lana qabsanaya ardayda iyo waalidiinta macalimiinta iyagoo macalimiinta la sheegaya in shaqo fara badan ay usoo baxayso sidii manhajkaasi caruurta uga faa-iideyn lahaayeen dhegeystayaal mogoha garmageleysa saaxiib dowladda dabcan boqortooyada ingiriiska waxay leedahay no passport yet the government of kenya dabcan waa u k dabcan qofka certificates ah oo ku saabsan in tallaalka cudurka marka covid sagaal iyo toban u qaato ma laga doonayo sida ay sheegtay waxaana ka saartay diiwaanka wadamada wadanka boqortooyada u k ama ingiriiska geli karaan waxaana ka mid ah dalkani kenya dhegeystayaal kadib markii ay sheegtay in si hufan ay u qaataan talaalkooda sidoo kalena ay tahay dadaal xoogan ay ku jiraan qeybaha marka arrivalka ama qeybaha laga soo degayo oo keliya lagu xaqiijina qofka dhaqdhaqaaqiisa xaaladda caafimaad sida wargeyska burkiisa sargaalaad uu ku qoreeya dhegeystayaal halka wargeyska bogiisa shanaad wuxuu qorayaa dabcan xiriiryaalaha guud ee dalka ninka lagu magacaabo paul kihara wuxuu leeyahay wuxuu maxkamadda markaasi ka codsanaya in ay daaqada ka tur sidoo kale meesha kiiska ama keyska ku saabsan ciidamadii sida qaaska u tababarnaa ee madaxweynaha ku-xigeenka dalka ilaalinaya kadib markii dowladda ay ka qaatay kuna sheegtay in isku shaandheyn ku sameyn doonto ciidamada una gudbisay qaar ka mid ah sida aana lagu wareejiyey xubno kale ee ah kuwa maamulka ee e p da loo yaqaano waxuu ka codsanaya inay tahay arrin u saabsan dowladda iyo sidoo kale mid qarsooni ah shacabkan san la fahansiin karin arrimaha ku saabsan amniga iyo weliba iyo waxa u degsan ciidamada g s u da kuwa ilaalada dhegeyster waxaana ka codsanaya in dhammaan meesha ka saarto arrimahaasi ee daaqadan ay ka tuurto lana dhegeysanin dhegeystayaal inkastoo horaan madaxweynaha ku-xigeenka dalka uu sheegay in marnamo aysan uu danaynayn sidoo kale meesha laga saaro lana yareeyo buuqa ku saabsan dhegeystayaal macluumaadka ilaaladiisa idaacadda star f m ayaa dhegeysaneysaan dhegeysan dhegeystayaasha qeyb qeybaha dambe ayaan fursad u siiyaa saaka siday kusoo kakacen ku abarisan maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta subax wanaagsan oo rayso ban meel baa joogtaan dhegeystayaashan fursad siina say kusoo kakaceen dhegeystayaal cudurka safmarka covid sagaal toban asagana halkan maalin walba looga hadlo ayaa warbixinta ay ka qorayaan dhegeystayaal iyadoo looga hadlayo waxaana looga hadlayaa dhegeystayaal sare u kaca iyo dhibaatada weli uu leeyahay inkastoo weli looga digayo dadka shacabka kenyaanka qeybo ka mid ah dalka ayaa la gaarsiinayaa talaalkada tallaalada sida countiga gaarisa ayaa la arkayaa in la gaarsiiyo daawooyin iyo sidoo kale mashinada dhegeystayaasha aan fiiriyo qaadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo wanaagsan arsuban dhegeystayaasha qadka telefoonka ku jiraan fiirinaya qadka isaakasay dhammaantood kusoo wada kakacen walaal soo dhowo magacaagaan ku salaamaya halo star f m السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيد فروة سعيد عبد الله كانت وجار هيا سعيد
طلع لنا ولا مقابل الحمد لله مهم.
تعطي جديد كأدان كأني جناع كذا مغل كذا عاد وحب نوصل إلى يقل صعبان عادي عادي بذكر جيسيس تعمل نوغا ما شاء الله كبكت مهم.
إيه لما عندي بيستيالك وحن ليس وحن القرار هذا تنو وحن لنا مسلمين طلعنا ودي لا aada iyo aad baad maasantahay siciid cabdallah dhankaas wajeer dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhowo saaxib magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacaleykum salaam walaal soo dhowo magacaaga
عثمان حسن لجحدي sheekh cusmaan soo dhowo haye ما شاء الله عدوا لبرو قسمي وحدي ما قبل mhm
howlaha say u kala socdaan si caadi maaha aad baa loogu sacayn aada baad maasantahay dhegeystaha kale walaal soo dhowo magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu cabdow soo dhowow walaalo waan dhawsbadaro subax wacano wanaagsan dhegeystayaasha iyo meel kasta oo lagu kala baryey subaxaan le subax wacano wanaagsan wax dhib ma jiro dheer inta kulley aan aragnay ama aan maqalnay wax dhibaato ma jirto waxbarashadii waa la aaday biyihii waa la helay alxamdulilah marka waan aad baa loo wacanya waana waxaan leenahay allah noogu wado qurax wanaagsan subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam aad baa u mahadsantahay saaxiib dhegeystahaasi kale walaal soo dhowow magacaaga Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
Khaliif eh, Jallo Gaarsidaas oo ahay.
qalif haye
Alxamdulilah Gaarsidaas nabad baa lagu si waxbarashada waa loo daray jawiga si fiican buu u kala socdaa.
mhm
Hadal haynta waa un shidaalkan qaaliyow iyo sicir bararka dhacay ee maciishada aad iyo adkaanayso.
mhm
Dowladdana waxaan leenahay arrinta iyada il gaar ahna u doorayso waxaan ka qabataan leenahay. Shacabkana aad baa idin salaamaya.
walaal aad baad mahadsantahay dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhowow walaal magacaaga aad baan oo dhaweysa duqado waxaan nahay muuse mumin ismaaciil aan ku sugnahay wajeedka alhamdagala haye aad baa loo wadabarista alxamdulilah isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa gaadiidka ammaanka maqalka idaacada oo dad fasiixa maasha allah wargeysyada iyo kasoo reeba dhammaan si fiican u dhegeysanay adigana shaqada ku wacnaato walaalo subax wanaagsan shukran aad baad u mahadsantahay dhegeystahaasi muumin walaal magacaaga soo dhowow ku salaamaya
Hmm?
hi maxay tahay subax wanaagsan star f m halow soo dhowow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam walaal magacaaga magacayga waa islaan raadla isla jooge islii ka warran saaka
le alxamdulilah nabadgelyo barwaaqo mhm biyaha la-aan baa laakiin laga cabanaya haye
xaaladda kale aad bay soo fiicanta alxamdulilah alxamdu lilah anagana asalaamu calaykum walaal soo dhowow عليك السلام ورحمة الله وبركاته يوسف بكر سيد إبراهيم بمواني warashiidow ka warran pumaani saaka ولا لو غو غو يرباتر موي عاد بلو في عين عاد بلو في عين dhagdhag soo ma ahan وعاد دون في عين ولا الكي aad baad umaadsan saaxiib
أي ولا الكي walaal soo dhowow magacaaga
salaamu calaykum yuusuf bakar wae halkay ku sugan tahay walaal magacaaga waa ducee ducaalan baasumiya haa haye saaka hargeybeysantaa u maleyaa haa wallahi bilaah maxaa waay aabariga waa dhagdhag waa idaacadda maqalkeeda waa fuul waayey Hay.
aba lagu soo tooso oo lagu waabiristay aad iyo aad wax dhib ma jiro walaa ilaahay corona dhinaca laga mara waxan aad baad umaadsan tahay saaxiib walaal soo dhowow magacaaga waa ka xumay qadku durba ka baxay dhegeystahaasina marka laysoo begsay leeyahay walaal soo dhowow magacaaga ii sheega magacaaga soo dhowow ku salaamaya subax wanaagsan
واحد لما ده ولا لو كسلام halkay ku sugan tahay waxaan ku soo dhakan ku sugnay maasha Allah meeshan kuwa baristoor uu fiican yahay waa qaldan ma jiraan Mhm.
adiga hal buu waa okay soomaan aad iyo aad aan ku salaamay in badan
star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam
fadlan wax yar bal aan telefoonka kale iska damiyo mid baan ka dhegeysanaa midna waan kaala soo hadlayaay saasaa lagaa doonayaa ugaas
alxamdulilah aad baan ulaga naxay waa abu mansuur oo joogo mandheera oo masuur soo dhow laala
aad iyo aad baan u dhowahay waan kaaga mahad celinayaa mhm saa lagu baristaag Alxa- alxamdulilah nabad baa lagu waabaristay Mhm.
aad yeeroo maarata aadna aan u kululeen Mhm.
oo maaragtay lagu socon karana waa soo baxday Mhm.
alxamdulilah waxa waaye nabada lagu saaxday nabad barooqa alxamdulilah sidaa haddii la helaya xagga bal istuudiyaha iyo nairobi iiga waran adiga weliba- aad aad iyo aad aad iyo aad saaxiib maasanid Eh, howlaha studio si wacan bay u kala socdaan maasanid walaala soo dhow magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu macal diiwaan grifto griftu ka warran saaka maasha Allah waa dhul wax jira moogi wajeer miya
waa dhul wax jira moogi wajeer miya igala soo hadlaysaa haa Ah, haye alxamdulilah waa fiican nabadaan ku barinilaa waa iska fiicannahay waa dhul wax jira moogi aad baad maasanta saaxiib oo dhola wax jira ma ogi haye walaal soo dhowow
waan dhaway macan haye halka ku sugan tahay
maxaan ku suganahay ifo ifa ka warran saaka
ilaahay naadiisa way ka fiican yahay aad iyo aad baa loo ladan yahay biyo la-aan waxaan ahayn ilaa shalay ilaa taraad ilaa maanta waan oomanay aw cele aw dhaanki yaani horaan yaan ii dhaamin jiray
waxaa noo dhaamin jiray eh, hay-addii waa noo dhaamin jirtay oo naloo soo bayn jiray oo biyo la-aan baan saaka waxaan dab ku shidana waan weyn maxay rabaan intay halka ka baxeen
wallaahi waxay ka baxeen garan maayo moto- motoor baa sabay maayada maayada biyo waaye wallaahi bilaahi aawa ma kuwi garanayno.
aawa kuwi Aan baan aawa ka kuwi garan.
gud- guddigii aawa nii xil saarnaa guddigii miiska saarnaa sidan bay iyada u yaaban yihiin maxay ku yaaban yihin meela hadlaana weydiiyaan maxay biyaha ku maqan yihin may dhahaan waan iska sugaynaa kolay iska sugan bay leeyihiin oo de iska sugan hadday kelligii saaka la saari lahaa baa laleeyahay mise dad mise dad nunugul baa doorateen
may wallaahi bilaahi way fiican yihiine Eh,
marka biyo la-aanta dee masaar miyaa jabay ma si kale yaa yaa yaa wax ka dhacay wallaahi waan garan laana biyo la-aanta unba hadda noo daran magacaaga
furtuun cali gaarin mahadsanid walaale
waayo macay
waa tahay dhegeystaasi aad bay umahadsan tahay ifa iga soo wacday biyahana dad dadka loogu sii daayo oo waxaa looga qabto dadkaasi ee cabanaya dhegeystayaasha ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda staar fm cutub gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka hogaanka taarikdu waxay ku beegantahay maanta laba iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanada labada kun koob iyo labaatanka maalin arbaca xaaladda dalka ee barnaamijka diiradda ku saarna kaga hadalna dhegeystayaal iyadoo sidoo kale aad diiradda ku saari doona kaga hadli doona siyaasadda wadanka ah, sida ay isku rogrogayso iyo weliba si- noocyada kala duwan iyo wejiyada kala duwan ay la soo baxayso maxay tahay wejiyada horta leh aad ka dhageysan karaysaan ama iyo waxyaalaha markaasi lagu saadaalinayo loogana hadlayo iyo waxay diiradda ku saarayaan dadka u hanqaltagayo una tartamaya kursiga ugu sare ee madaxtinimada
Kuchagua rais, chagua rais ambaye ako na masikio kubwa kama ya William Ruto hii, masikio ambaye itamsikiza mwananchi wa kawaida. Serikali ya 2022 inaundwa, itaongozwa na William Simiyu Ruto.
waxaa qaar ka mid a xulafada madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto Mkoa uliokuwa na mimi niko hapa kusema kwamba mniangalie vizuri, kwa sababu kwa mambo ya kiuchumi eh, nishapitia kwa hiyo factory eh, ya kuangazia mambo ya uchumi. Mimi najua tukishikana tunaweza badilisha maisha ya Wakenya na uchumi wetu uwe bora na Mkenya apate pesa zaidi mfukoni. Tusiwe tunafanya kazi alafu mtu mwingine anachukua. Ukifanya kazi hautaki KRA kuchukua pesa zako zote, wachukue ya, ya serikali ama ya Kaisari, lakini na wewe ubaki na yako eh, ya kutosha ya kufanya shughuli zingine eh, na hii ndio lengo ile- letu. Kwa hivyo nitawaachia hapo, kwa sababu mengine tutaongea kule eh, lakini nasimama hapa nikisema eh, mimi mtumkiri eh, natafuta kiti cha urais katika taifa letu na tunataka tupate solutions, suluhu kwa changamoto zetu tukiwa kitu kimoja. We can do it.
raalli hada dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal iyo arrimaha dalkani kenya iyo saaka diiradda ku saari doono xaaladda dalka dhegeystayaal hogaamiyaha xisbiga a c museni mudhabadi oo markaasi dhaliil u jeediyey siyaasiyiinta gobolka bartamaha dalka ayaa ka digay in xaaladaha naciibka ku salaysan wuxuuna sheegay in uu waddanka imika la doonayo in lagu jeedo qaabkii markaasi sare loogu qaadi laha waa dhanka markaasi kobaca dhanka dhaqaalaha isla markaasi wuxuu shsugla kaga digayaa in ay markaasi aysan qaraacin durbaanka nacabka siyaasadeed isagoo xusay in loo baahan yahay in la hubiyo lagana hortago intaysan dhibaato horseedin hogaamiyaha xisbiga a n c ayaa shacabka ku booriyey inay doortaan hogaamiyaashooda dabcan hogaamiye daacad u ah oo qaranka u adeegi kara sida ugu habboon ayna islamarkaana ay iska ilaaliyaan in ay doortaan siyaasiyiin u sheegay inay yihiin kuwa gaajaysan oo xukunka danahooda gaarka ah doonayaan inay ku fishaan waa kuwa kuwa hadalka markaasi sida dadban ugu diray waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga u d a dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto mudhafadhi ayaa dabcan hadalkan wuxuu ka jeediyey asagoo ku sugan kauntiga ameero ee gobolka bartamaha dalka wuxuuna sheegay maadaama halkaasi uu ololihiisa siyaasadeed ee madaxtinimada uu doonaya inuu ku fusho isagoo ku sugnaa meel cibaado ah oo halkaasi uu ka jeediyey daleecadna u jeediyey qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka mudhabadhi ayaa u baaqaya siyaasiyiinta inay iska xaqiijiyaan sidoo kalena iska seexaan qofka ay doonayaan inay soo xushaan laakiin wuxuu sheegaya in asaga diiradda ku saari doono qaabkii markaasi dhaqaalaha waddanka sare u qaadi lahaa oo keliya ma aha dhegeysan musalia mudhabadhi madaxweynaha ku-xigeenka sidoo kale dalka william ruto waxa asagana uu leeyahay in dhaqaalaha uu hoos uu doonaya inuu kaga soo bilaabo sida dadka markaasi ganacsatada yaryar kuwa kudaarta iibsada waratooyinka sidoo kale kuwa boodhaboodhaga kaga shaqaysta ama ku shaqaysta kuwa gaarilayda baabuur kuwa xamuulka qaada wax waliba wuxuu doonayaa in dhammaan uu doonaya sida hadalka hadalka isaga uu u dhigayo doonayo inuu sare ku qaado ciisadaha siyaasadeed ee kacsan ayuu dabcan sare usii kacayaan iyadoo qof waliba uu aad aad qofka kale u dhaliilayo isna madaxweyne ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga wuxuu doonaya haddii madaxtinimada dalka loo doorto in markaasi fakriga iyo gaajada uu doonayo in meesha laga saaro wuxuu sheegay tusaale usoo qaatay qof gaajaysan waxay tahay qof marwalba caraysan marka weli caradaasi ayaan anaga doonaynaa inaan markaasi muquuqinno ama meesha aan ka saarno oo waddanka laga cirab jiro sida hadalka ay u dhigayaana dhegeysteen hogaamiyaha a n c hadalkiisa aan kusii watay waxa uu sheegayaa in xiisadaha siyaasadeed ee kacsan uu ka digay in ay wax markaas u dhimayaan codbixiyaasha marka loo markii la gaadho maalinka doorashada dhacayso taasoo keenaysa inay dadweynuhu sida habboon ay u codayaan qofka shaksiga ah ay doonayaan ay codkooda siin karayaan sidii baahiyada kala duwan ee waddanka looga gudbo waxa ay siyaasiyiinta imikan u suxulduubanayaan sidii shacabka qulubtooda u hanan lahaayeen sidoo kalena waxyaalaha iyo baahiyada kala duwan halka ay ka dhibaataysan yihiinna ay u daarayaan boogta waxaana keliya boogta imikan shacabka kenyaanka ay keliya dareemayaan dhaqaalaha waddanka oo aada usii xumaanayo sidoo kalena aad sheegaya inuu usii liicay taasina keeni karto in shakhsiyaadka qof waliba asaga uu xabadka u qaraacanayo kuna sheegaya in asaga uu keliya uu ka bedeli karo musaliya mudhabadi wuxuu sheegaya dhaqaalaha waddanka in asaga gacanta keliya ugu jirto uuna arrimo fara badan uu ka fahamsan yahay uuna ku hagi karo kenyaanka waxyaalaha ay danaynayaan doonayaanna sidii horumar lagu gaarsiin lahaa gobollada meel waliba ee kenyaanka ay joogaan isla madaxweyne ku-xigeenka isagana xabadka ayuu u qaraacana wuxuu leeyahay aniga ayaa fahansan waxyaalaha meesha laiska soo galay aniga aqoon u leh fahansan waxaana tahay sidii ay aan u qaadi lahaa kobaca dhaqaalaha una qoondeeyo in hadday dowladdeeda soo gasho soddon bilyan lacagta dalkani kenya oo qof waliba kenyaan ah ay ku gaari karto kana deeqi karto sanad maliyadeed waliba sida asaga uu hadal ku dhigay madaxweyne ku-xigeenka isla ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga wuxuu leeyahay baahida iyo faqriga iyo weliba halka ka imaatay waxaa keliya xal loogu karaa in midnaanta kenyaanka keliya loo xal loogu helo sidoo kalena lagu muujiyo mudnaanta in la siiyo sidii qof waliba asaga shaksadiisa isku soo saari lahaa sidoo kalena loogu gudbi lahaa marxaladda qabyaaladda ku sallaysan dhegeystayaal waxay dhammaan halkan isku barbardhigayaan dhaqaalaha iyo sidoo kale qabyaaladda ah iyadoo qaaran markaas ay ka doonayaan inay soo xushaan qofka muhiimka u ah qofka siyaasadooda wax ka bedeli karo sidoo kalena hanaanka ugu waafaqsan sharciga ku gaarsiin karo waa sida ay ayaga markaasi ay ku xodxodanayaan shacabka waxay markaasi safaro kala duwan ku kala bixinayaan gobollada qaar iyadoo weli gobolka waqooyi bari aysan gaarin laakiin ay ku tashanayaan sidoo kalena halkaasi ay argo kala duwan usii dirsanayaan inkastoo gobolka waqooyi bari ay ku socdaan madaxweyne ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga xisbigiisa u d m halkaasi doonaya in uu arrimaha gobolka waqooyi bari kaga hadlo kagana ay kusoo bandhigtaan shakhsiyaadkaasi ama dadka waxyaalaha ay jabanayaan laguna dhegeysto isbuucan ayaan filayaa inay tahay hogaamiyaha musale mudavadi ayaa ugu muuqdaa inuu qorshihiisa siyaasadeed ee dhanka dhaqaalaha ku saleeyay gobolka beeraha hodanka ku ah sida ay markaasi u soo iibsadaan ama sidoo kale u soo jiito maskaxda dadka deegaankaasi sidii dhaqaalaha sare ugu qaadi lahaa iyadoo asagoo markaasi qorshooyin kala duwan uu sheegayo inuu u dejinayo sidoo kalena u soo saarayo keliya mudnaanta uu ku siiyo sidii uu keliya kenyaanku ku tixgeliyo codkoodana ay ku siiyaan hogaamiyaha a n c ayaa si xoojiyey ololihiisa gobolka bartamaha dalka mount kenya region halkaasi oo u sheegay inay u badan tahay inuu ka soo xusho ku-xigeenkiisa haddii uu ku guulaysto doorashada sanadka dambe ee sanadda labada kun laba labaatanka dalka ka dhici doonto dhegeystayaal siyaasadda mowqifkeeda kala duwan ayaa fikradooda aragtida ee dadka ay kaga gadayaan siyaasiyiinta waddanka ee horkacayaan madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruuto musaliya mudhafari xisbiga a n c iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo xeebta markaas isagana ku sugna hadal ayuu jeediyey kenyaanka ay dabcaan hadallada kala duwan ay jeedinayaan dhammaan ay wada dhegaysanayaan fikirka iyo weliba shucuurtooda ah ay sidoo kale kaga ay dhiibanayaan fikirka haddaba iyadoo markaas ay doonayaan in la kala qaado qabyaaladda iyo dhaqaalaha laakiin waxay dhammaan wada simayaan in qabyaaladda ee kenya ay markaalintu hooga ay kaga jirto sidoo kalena lagula kala qaadanayo sida qaar ay sheegayaan xildhibaanada qaar ay kasoo jeeda sida western region waxay sheegayaan in ay tahay in lagu soo doorto qofka waxqabadkiisa balse aan kaga gudubno in ay qabyaalad aan ku salayno
Tukichagua rais, chagua rais ambaye ako na masikio kubwa kama ya William Ruto hii, masikio ambaye yatamsikiza mwananchi wa kawaida. Serikali ya 2022 inaundwa, itaongozwa na William Simio Ruto. Unasikia wewe kama mtoto wa mkoa uliokuwa magharibi, you are being asked to make a choice between two things. Aidha uchukue ukabila ama uchukue maendeleo. Utachukua maendeleo ama kabila ambayo uko nayo tayari? Without maridhiano kati ya Uhuru and Ruto, Ruto will be the president in 2022.
waa qaar ka mid a xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal oo fikirka ah ee dhibanayaan kuna sheegeen dadka in ay tahay in dadka qabyaaladda looga gudbo oo sidoo kale horumarka kenyaanka loogu hosjeegsado iyadoo horumarkana ay u soo qaadanayaan tusaale dhegeystayaal dhaqaalaha oo aan dhammaan ay ka wada shaqeeyaan iyadoo halkudhigooda keliya imigan uu ku mug leeyahay ama ku mug weynyahay uu leeyahay ama qof waliba ay leeyihiin sida steven sida dabcan musalia mudavadi iyo madaxweynaha ku-xigeenka william ruto iyo raila odinga dhammaan halka shay ay ka wada hadlayaan waa keliya dhaqaalaha iyadoo muddooyinka u dambeysay dhaqaalaha waddanka uu aad u sii xumaanayay sidoo kalena uu sarakac oo xoogan ku imaanayay qiimaha quudulduruuriga ah ee kenyaanka ay ku aadka ay ku tiirsan yihiin waxaana saameyn xoogan soo gaaraysa dadka danyarta ah kenyaankana lagu tilmaamay inay faqriga xoogan uu waddanka saaran yahay sida xitaa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga uu sheegay
Wimbo wetu wa taifa tulipoanza hapa inaimba inasema, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa miaka inaendelea karibu sitini sasa, lakini bado hakuna raha na ustawi. Kuna huzuni tupu. Watu ambao walikuwa wakati hilo vijana wamekuwa wazee, wengine wamekufa na wamekufa kwa hali ya ufukara. Sasa tunasema Mungu bariki nchi yetu, a God-fearing nation. Haki iwe ngao na mlinzi haki itakuwa ngao na mlinzi kama kuna demokrasia. Kama kuna demokrasia, hakuna haki na mli- haki ya kulindi sisi. Kama watu wanakuja wanashikwa, wanatekwa nyara na kwenda wanauliwa, extrajudicial killings, hakuna haki na ni kama mlinzi. Yule mtu ambaye ana njaa hana, hana raha. Kwa hivyo tuseme tukae kwa amani na nini, hauwezi kukaa na, na, na, na amani kama wewe una njaa. Mtu ambaye ana njaa ana hasira. Tukasema ati raha hatupati na ustawi. Plenty be found within our borders. Hizo plenty zilikuwa haziweza kutoka kama mana kutoka mbinguni. Hiyo ilikuwa i- itengenezwe kwa jasho ya watu wetu, lakini mpaka wakati huu haijaonekana mpaka hiyo. Hiyo Kenya itaweza kupatikana tu ikiwa kama sisi tutajikomboa we- sisi wenyewe kama Wakenya.
waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo asagana dadka shacabka ku dhaqan xeebta kaga hadlaya kuna sheegaya in ay caqabadaha la gud- cad- dabcan caqabadaha iminkan ay dareemayaan shacabka kenyaanka ah inay keliya looga gudbi karo in midnimada iyo sidoo kale dhammaan wadheshiisyada lagu gaaro taasi ku sheegay inay keliya tahay in ay faqriga dhammaan laga wada baxo wuxuu sheegay in ca- carada ama qofka uu caraysan yahay ay tahay qof gaajaysan oo caraysan qofka markuu gaajahayso uu caraysan yahay taasi kenya inay ke- ku tilmaamay inay tahay waxyaalaha markaasi kenyaanka ee hamuunka u qabaan eed ku rajaynayaan inay tahay is- kala dambeyn iyo isdhexgal bulshadeed in waddanka markaasi lagu saleeyo loogana gudbo tilaabada fakriga waddanka aadku u hareeyey loogana gudbo warbixin la soo saaray ayaa la sheegay in dhaqaalaha ka- waddanka muddooyinkii u dambeysay uu aad u sii xumaanaya ka bilowda labada kun toddoba labada kun lix iyo tobankii ilaa iyo sanadka labada kun koob iyo labaatanka wixii ka dambeeyey dhaqaalaha in uu aad u sii liicayay una sii xumaanayay sidoo kalena qiimaha waxyaalaha markaasi kenyaanka ay iibsadaan sidoo kale sare u sii kacayay uguna dambeysay shidaalka waddanka Ee, guddiga ibra ay soo saareen kuna sheegeen in ay sare ka xoogan ku imaan karo muddooyinka soo socdo iyo kuwa markaasi saadaaliya dhanka dhaqaalaha taasi keentay in ay xisbiyada kala duwan iminkan ay kenyaanka ay ku xudxutaan kuna sheegaan in ay ka bedeli doonaan siyaasadooda dhanka dhaqaalahana diiradda ku saari doonaan sida ma- ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga madaxa xisbiga a n c musale mudavadi iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhegeysan doontaan dhegeystayaal warka kadib hadduu eebaha raalli ka noqday iyo xulufadiisa oo ku sugnaa suldal xaamud ee salaama ee countiga makweni kagana haraya eh, kagana hadlaya siyaasadda waddanka iyo sidoo kale habka ay doonayaan in ay ku hogaamiyaan sanada labada kun labaiyo labaatanka waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal warkii ayaa soo dhegeysanay weliba qadarada idhahyada barnaamijkana saaka waxaan diiradda ku saaraynaa arrimaha markaasi ee qof weliba iyo shakhsiyaadka i- u ololamayaan u taagan kursiga madaxtinimada ee sanadda labada kun laba iyo labaatanka waana u horeeya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo weliba ku- ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee waddanka musale mudhabadhi xisbiga a n c o d m u d a waxay dhammaan ka wada hadlayaan halkan dhaqaalaha waddanka sidii sare loogu qaadi lahaa loo kobcin lahaa iyadoo taasi ay tahay midka ama dadka waxyaalaha ay ku soo xudxudanayaan waxaan ku bilaaba dhegeystayaal hogaamiyaha musale mudhabadhi muxuu ka yidhi hogaamiyaha xisbiga a n c musale mudhabadhi oo dhaliilo markaasi u jeeday siyaasiyiinta gobolka bartamaha dalka kana digay hadallada markaasi nicibka ku salaysan balse diradda ku saaraan qaabka waddanka dhaqaalaha sare loogu qaadi lahaa loola kobcin lahaa sidoo kalena loo daryeeli lahaa dadka markaasi dadka ee aad ku saameeyey ama uu sameeyey sixir bararka waddanka waxauna u sheegay inuu markaasi aada ugu walwalsan yahay kuwa sheegay ama u sheegay in markaasi u- e- e- u qaraacayaan durbaanka nacaybka siyaasadeed isagoo xusay in loo baahan yahay in la hubiyo lagana horjoogo intii aysan dhibaato horseedin dhibaatana aan waddanka loogu horkicin balse ay tahay sidii waddanka sar loogu qaadi lahaa loo kobcin lahaa dhanka dhaqaalaha hogaamiyaha xisbiga a n c ayaa shaaca ka qaaday ama shacabka ku ku booriyey inay doortaan hogaamiyaha daacad ah oo qaranka u adeegaya sida ugu habboon ayna islamarkaa islamarkaana ay iska ilaaliyaan inay doortaan siyaasiyiin uu sheegay inay yihiin kuwa gaajaysan oo xukunka danahooda gaarka doonayaan inay ku fushaan musalya mudhabarioho ayaa sheegay gobar uu ku sugnaa bartamaha dalka mount kenya dhanka meeru deegaanka meeru waxaana sidoo kale ku dadaalaya sidoo kale dadka halkaasi ku dhaqan uga dhaadhicinaya oo dhalihiisa siyaasadeed ee madaxtinimada sheegay in ay tahay midda mowqifkiisa iyo yoolkiisa ugu hore uu ka dhigi doono mustaqbalka waddanka sidii sare uu qaadi lahaa dhanka dhaqaalaha waxaana mar waliba ku soo celceliyaa dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha sidii waddanka dhammaan ay heer sare u ka gaarsiin lahaa isla asaga oo kelimaha dhegaystayaal ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga wuxuu asagana tilmaamaya sheegaya inay tahay baahida ugu weyn ay waddanka iminkan ay qabaan sidii dhaqaalo xoogan waddanka loo gelin lahaa lagana soo saari lahaa warshadooyin dhammaystiran oo ka gobcin kara si loogu gudbo dhibaatada marxaladaha kala duwan ay waddanka mar waliba uu food soo food saaro sida baahiyada faqriga ayuu tilmaamay inay tahay waxyaalaha ugu weyn kenya ay weligeed tan iyo gobonnimada ee iminkan ay ku jirto waxaana uu sheegay shakhsiyaadka inay dabcan ay tahay gobonnimo qofka keliya inuu kaga bixi karo in ay doortaan shakhsiga markaas u qalmo kagana saari karo fahmi kara kenyaanka dhammaan isla madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto isagana wuxuu kaga hadlaya dhaqaalaha dalka wuxuunu leeyahay waa cidda keliya oo bedeli karta waaye waaye wuxuu leeyahay waa aniga waa aniga keliya waxaana iska jeedaa uu xabadkuu qaraacanaya isagana uu leeyahay inay tahay in dhaqaalaha waddanka aan u qoondayn doono haddii ay i doortaan kenyaanka soddon bilyan oo lacagta dalkani kenya laguna qarash garayn doono dadka danyarta dadka markaasi ganacsiga ganacsida yaryar wadso sida maqaaxyadaha yaryar kuwa bujirada kuwa qudaarta caanaha kuwa beerashada beeraha maan wuxuu ku sheegay sida iyo kuwa dhugdhugleyda ama boodhaboodhada kuwa gabaarida kuwa ka ganacsada yaryar ee qutulduruuriga maalin waliba soo raadsada ama qutulyoonkooda kuwa soo dhacsan kara ayuu sheegay inuu doonayo inuu taageero ku siiyo sidii fakriga waddanka iyo weliba dhaqaalaha sare uu sii qaado keliya ku xihan tahay sidii kenyaanka ay u doortaan ku bilaaba dhegaysiga william ruuto arrimahan kaga hadlaya dhegaystayaal mar uu ku sugnaa salaama iyo sidoo kale suldaan xaamud ee countiga makweyni kagana hadlaya arrimahan
nyinyi mmejipanga next year muko tayari tuunde serikali ya mahasla uda tumepanga mambo ya uchumi na viongozi wa huku sasa watarudi hapa chini kuongea na nyinyi vile tutabadilisha makueni vile tutabadilisha kajiado vile tutaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi ndio tuweze kufukuza umaskini kutoka na huku chini.
Siasa Kenya mpaka ibadilike ili mtu wa kawaida afaidike zaidi kwa serikali yake.
And we must stop the nonsense of changing the constitution to create positions and first create jobs for these millions of young people.
On the race to succeed.
Hiyo kura ya mwaka ujao ndio tutamaliza nayo ukabila, tutamaliza nayo kiburi, tutamaliza nayo madharau.
Mukamba na Mumbokomo na Mturukana na Mulendile na Masai na Kikuyu na Njaluo na Waluya wote wanaimba lugha moja ya umoja wetu, ni huyu, hakuna mwingine katika Kenya.
waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto oo kaga hadlaya arrimaha dalka dhegaysana diiradda ku saaraya in ay markaasi shakhsiyaadka doonaya dastuurka inay wax ka bedelaan balse marka hore ay diiradda ku saaraan sidii kenyaanka wax ugu qaban lahaayeen hadalkaas oo si dadban ugu durayay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga kaasoo isagana kuga hadlay meel aas oo kaga dhacaysay shalay kuna tilmaamay inay tahay in kenyaanka loo jiheeyo waddada saxda ah balse kenyaanka lagu maran habaabinin arrin aan markaasi waxba aan u soo kordhinanin sida hadalka uu u dhigayo madaxweyne ku-xigeenka william ruuto raila odinga ayaa dhaliil u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka wuxuuna ku sheegay kuna tilmaamay kenyaanka inuu kaga dhaadhicinaya arrimo aan soconayn suurtagalna ahayn balse kenyaanka ay arrintan ka digtoonaadaan iyo jignaan dheeraadna u muujiyaan inkastoo hadalladan sidoo kale mar kale ay dib u soo kacayaan iyadoo u marinaya warbaahinada raila odinga horaan wuxuu sheegay inay fakriga iyo dhibaatada waddanka haysato oo keliya looga gudbi karo inay hoggaan saxan ay qaataan mowqifkan ay ku wada gaaraan looga gudbo sidaa ay kenyaanka ay dhammaan hal qof u noqon- u no- u wada noqon lahaayeen waxaana sheegay inay tahay qof gaajaysan mar waliba inuu xanaaqsan yahay ama qofka xanaaq uusan ka bixinin taas waxaa keenaysa waa fakriga iyo gaajada hayso inuu mar waliba xanaaqo waxa uu sheegay inay kenyaanka u ooman yihiin sidoo kalena ay doon- ay u doonayaan inay qofka shakhsiga waddanka hoggaamin lahaa ay u helaan qof daacad ah wuxuuna isku tilmaamay xabadka u qaraacday inay keliya ho- wax ka- ay ka qaban karo ama uu kaga qaban karo baahiyada kala duwan ee kenyaanka dareemayaan ay ka mid tahay dhanka dhaqaalaha ilaa arrimahaasi ka hadlayo
Wimbo wetu wa taifa tulipoanza hapa, inaimba inasema, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa miaka inaendelea karibu sitini sasa, lakini bado hakuna raha na ustawi. Tuna huzuni tupu. Watu ambao walikuwa wakati hilo vijana wamekuwa wazee, wengine wamekufa na wamekufa kwa hali ya ufukara. Sasa tunasema Mungu bariki nchi yetu, a God fearing nation. Haki iwe ngao na mlinzi. Haki itakuwa ngao na mlinzi kama kuna demokrasia. Kama kuna demokrasia, hakuna haki na mli- haki ya ya kulindi sisi. Kama watu wanakuja wanashikwa, wanatekwa nyara na kwenda wanauliwa, extrajudicial killings, hakuna haki na ni kama mlinzi. Yule mtu ambaye ana njaa hana, hana raha. Kwa hivyo tuseme tukae kwa amani na nini, hauwezi kukaa na, na, na, na amani kama wewe una njaa. Mtu ambaye ana njaa ana hasira. Tukasema ati raha tupate na ustawi. Plenty be found within our borders. Hizo plenty zilikuwa haziweza kutoka kama mana kutoka mbinguni. Hiyo ilikuwa i- itengenezwe kwa jasho ya watu wetu, lakini mpaka wakati huu haijaonekana mpaka hiyo hiyo Kenya itaweza kupatikana tu ikiwa kama sisi tutajikomboa we- sisi wenyewe kama Wakenya.
ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga dhegaysanay isagoo musalia mudavadi hogaamiyaha xisbiga ah a n c waxa uu asagana sheegay in qoyshiisa siyaasadeed ee dhanka dhaqaalaha ay ku salaysan doono gobollada beeraha mar weliba iyo sidii een, iskugu celcelin lahaa iyadoo loo maraya hanaanka dabcan daqale aruurinta waddanka loona ugu hogaamin doono waddada saxda keliya ku xiran tahay in ay ka wareersan tahay ama ay ka jahwareersan tahay habkii dhaqaalaha waddanka wax looga kobcin loogu kobcin lahaa waxaana uu sidoo kale sheegayaa in isaga keliya ee arrintan uu fahmi karo uuna s- arrintan dhaqaalaha ama maaliyadda wasaaradda uu soo maray fan- fa- fahmi karana uuna sidoo kale ku takasay dhanka dhaqaalaha sida uu asaga hadalka u dhigayo musale mudavadi
na mimi niko hapa kusema kwamba mniangalie vizuri, kwa sababu kwa mambo ya kiuchumi uh, nishapitia kwa hiyo factory eh, ya kuangazia mambo ya uchumi. Mimi najua tukishikana tunaweza badilisha maisha ya Wakenya na uchumi wetu uwe bora na Mkenya apate pesa zaidi mfukoni. Tusiwe tunafanya kazi alafu mtu mwingine anachukua. Ukifanya kazi hautaki KRA kuchukua pesa zako zote, wachukue ya, ya serikali ama ya Kaisari, lakini na wewe ubaki na yako eh, ya kutosha ya kufanya shughuli zingine eh, na hii ndio lengo ile- letu. Kwa hivyo nitawaachia hapo, kwa sababu mengine tutaongea kule eh, lakini nasimama hapa nikisema eh, mimi mtumkiri eh, natafuta kiti cha urais katika taifa letu na tunataka tupate solutions, suluhu kwa changamoto zetu tukiwa kitu kimoja. We can do it.
iyadoo shakhsiyaad weliba xabadka uu u qaraacanaya sidii kenyaanka ah ay kaga dhaadhicin lahaayeen sidoo kalena eh, waddanka looga dhaadhicin lahaa in ay dhaqaalaha waddanka la keli ah ee imikan meelaha ay dulduleelada faraha badan ay ka taagantahay kana jirta ay dareemeen fahmayaanna waana halka keliya laga soo geli kara dadka shacabka waxaana qof waliba siyaasi waliba u hanqaltaagaya una doonaya inuu u tartamo jegada ugu sare waddanka ee madaxtinimada sanada labada kun laba iyo labaatanka ee iminka socdaalo kala duwan sidoo kale ay ku marayaan gobollada qaar ugu dambeeyey socdaalkii shalay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkan uu ku maray dabcan dhanka makweyne una soo socday dhanka nairobi suldaan xaamud mar oo halkaas istaagay muxuu ka hadlay una yidhi nyinyi mmejipanga next year muko tayari tuunde serikali ya mahasla UDA tumepanga mambo ya uchumi na viongozi wa huku sasa watarudi hapa chini kuongea na nyinyi vile tutabadilisha Makueni, vile tutabadilisha Kajiado, vile tutaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi, ndio tuweze kufukuza umaskini kutoka na huku chini.
Siasa Kenya mpaka ibadilike ili mtu wa kawaida afaidike zaidi kwa serikali yake.
And we must stop the nonsense of changing the constitution to create positions and first create jobs for these millions of young people.
On the race to succeed.
Kura ya mwaka ujao ndio tutamaliza nayo ukabila, tutamaliza nayo kiburi, tutamaliza nayo madharau.
mukamba na mumbokomo na mturukana na mulendile na masai na kikuyu na njaluo na waluya wote wanaimba lugha moja ya umoja wetu ni huyu hakuna mwingine katika kenya nyinyi mmejipanga Next
isla xulafada madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto ee dhanka weliba galbeedka waa dabcan dhanka western waxay sheegayeen ayagana in ay qofka ay xulanayaan san lagu kala xulan qabiil balse ay ugu xushaan qofka sidii horumar qofka waddanka uu ku gaarsiin lahaa waxaana tani ay daba socotaa waddanka dhaqaalihiisa iyadoo qof walibana qofka u tartamaya xilka jagada ugu sare uu arrintan diiradda ku saarayo sidii kenyaanka dhaqaalahooda waddanka sare ay u qaadanaan ama u kobcin lahaayeen warbixin lasoo saaray labada kun lix iyo tobankii ilaa iyo sanadka labada kun koo iyo labaatanka ayaa la sheegay in ay tahay wakhtiyadii ugu xumeed ee kenya ay soo martay dhanka dhaqaalaha markii laga soo tego madaxweynihii mwai kibaki oo wakhtigaasi dhanka dhaqaalaha ay fiicneed laakiin wixii ka dambeeyey labada kun saddex iyo tobankii wakhtigii ay qabteen madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto ilaa iyo sanadkan waxaa aad markaasi loo dhaliilsan yahay sidoo kalena looga xun yahay in ay waddanka dhaqaalihiisa uusan wanaagsaneyn
kuchagua rais chagua rais ambaye ako na masikio kubwa kama ya William Ruto hii, masikio ambayo itamsikiza mwananchi wa kawaida. Serikali ya 2022 inaundwa, itaongozwa na William Simiyu Ruto. Wasikia wewe kama mtoto wa mkoa uliokuwa magharibi, you are being asked to make a choice between two things. Either uchukue ukabila ama uchukue maendeleo. Utachukua maendeleo ama kabila ambayo uko nayo tayari? Without maridhiano kati ya Uhuru and Ruto, Ruto will be the president in 2022.
waa xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal haddaba dhegeysta qodobka aan isweydiinan maxay tahay haddaba maxay tahay sababtu oo qof weliba uu xabadka u qaraacanayo sidoo kale diiradda uu u saarayo in ay dhaqaalaha waddanka uu kobciyo yayna kenyaanka fahmi karaan sideyna markaasi lagu kala xulan karaa iyadoo qofka shakhsiyaadka ugu sarsare ee waddanka qof waliba dhaqaalaha uu ka hadlayo una ayna tahay midda keliya ee qofka ama dhaliilaha faraha badan ama dulalada faraha badan kenyaanka iminkan ay ka haysato waddanka iyadoo qof waliba shakhsi waliba uu diiradda ku saaray in qabyaalada laga gudbo sidoo kalena horumar lagu gaarsiiyo waddanka keliyana diiradda lagu saaro dhaqaalaha kobcintiisa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxay wada fahmeen halka ay waddanka markaas dhibaatada iyo duldulada faraha badan keliya laga fahmi kara kenyaanka ama shacabka inay tahay dhanka dhaqaalaha maxay tahay sababaha ama sababaha markaas ay diiradda u saarayaan sidoo kalena ay u fahmayaan in ay tahay halka ee keliya ay waddanka uu ka dhaqaaqi laya ama sidoo kale uu ka soconaya inay tahay dhanka dhaqaalaha sideyna kenyaanka u kala fahmi karaan u kala saaran karaan ilaa saddexdaba shakhsi oo waddanka doonayaan inay xilka markaas waddanka sare ay ka qabtaan waana xisbiga anc musale mudhabadi horkacaya isagana ku sheegay saddexda mar inuu dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha uu kaga hadlayo kenyaankuna kaga dhaadhicinayo halka raila odinga asagana uu leeyahay waxaa dhibaatada markaas iyo fakhriga ay ka haysato waa dhanka dhaqaale xumada waddanka uuna doonaya inuu asaga isbeddel uu ku keeno sidoo kalena looga gudbo dhibaatadooyinka mar weliba soo noqnoqdo waddanka halka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ay leedahay in uu leeyahay in soddon milyan ama soddon bilyan lacag aan u qondayn doono dhanka dadka dhaqaalaha doonaya in waxa ay ku soo kordhiyaan waxna ay ka qabtaan labada simo dhammaan dadka kuwa hantida le iyo kuwa hantida aan lahayn iyo sidoo kale inuu taageero uu ku siiyo dadka soo kobcayo dhaqaalahooda waa kuwa markaasi dabcan qudaarta ama iyo qudaarta iibiya kuwa markaasi beeraha iyo kuwa markaasi boodhaboodha tugtugla kuwa ka shaqaysta dhammaan uu doonayo inuu kaalintooda uu kaga ciyaaro sidoo kalena uu sare ku gaarsiiyo iyadoo qof walibana halkaas ay ka soo galayaan kenyaanka kuna doonaya inay ku xodxotaan ama ku shukaansadaan sida codkooda u kala helaan haddaba sidee loo kala fahmi karaan u kala xulan karaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadinaa yuusuf bakad dhammaantiin soo wada dhabaada qof waliba fikirkiisa aragtiisa soo dhaweynaya si aan u wada dhegaysano dhegeystayaasha qadka telefoonka iminkan dhegeystaha u furaya walaal soo dhowo magacaagaan ku salaamaya waxaan ka gudbayaa dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu warsam haye waa dhegeysanaysa barnaamijkaan filayaa haye haye laakiin maxay u sheegayeen halkay maxay sababta ee dhaqaalaha uga wada hadlayaan ma isweydiisa adiga haye maxaa kuu soo baxay marka waa tahay waan ka gudbayaa dhegeystahaasi inkastoo qadka uu kaga baxay waxaan leey mar kale soo beegso warsame xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga isagana waan ka gudbayaa xiigayaasha kale qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhow magacaaga aadan aadan cumar soo dhow aadanow aha
barnaamijka dawgudadan walaa aniga kolley aragtidii ay la tahay waxan waa nimanka horta maryaa wixii kolley daacada ma jirto haye
marka inay iskaambangareen ay wax helaan bay raadinay kolley kuwa muslimiintaada oo cadaalad laga waayo ninkaan hadda kolley faa'iido lagama helaaye marka run inay sheegayaan ilamaba ahaba marka bacdina kolley aniga hadda waxaan dhihi lahaa dalahooda unbay wataane hadda kolley waxaana odaygaaba dhaami lahaa oo oday waa xadimaya odaygaan maanta reela oday waa daalay oday hadda maanta hala siiyo waan dhihi lahaa laakiin waxan kaloo dhan been bay sheegayaan nimankaan meel cadaalada ma jirto laakiin hadda oday wa oday waa dhici kartaa odaygan raila inuu maanta uu rusheega way dhici karta wax badan buu soo daale marka waa laakiin laakiin aadanow aadan aadan cumarow dhammaan waxay ka wada hadlayaan dhaqaalaha dhaqaalaha maxaa dhaqaalahay uga wada hadlayaan maxay tahay sababta dhaqaalaha waddanka
dhaqaalaha waxaa looga hadla masaakiinta ay ogyihiin masaakiinta lagu dhugsada waxa waa lagu gaadiyo hadda nin baahan haddii la yidhaahdo markaan aniga kursiga helo walaala saa rabtaa ku yeelin waa ku xasan waa ku madoobeen haddii la dhaho marka run buu moodi saas marka dadka laga hogaansadaa waxa wax ximba lahayn ma jirto marka inay wax helaan ay kursiga tagaan may rabaane laakiin ada hadda waxaa dhahdaa ninka raa'ila garab ha la siiyo ninkaas ba hadda laga yaaba inuu wax qabto sima asagana uma eko inuu asagana wax marmarinaya marka bahasha
ilaa waxaan sida unay walaal wax badan buu ninkaas soo tartamay wuu daalay oo laakiin kan hadda madaxweyne ku-xigeen buu ahaayo wuxuu yahay oo dhan wuu aragnay baradana isaga iyo marka cindallaahi ma jirtee aad baad mahadsan tahay aadan cumar dhegeysaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waa ku salaamaya salaamu calaykum wacalaykum salaam maxamed cabdullaahi barakuukay kasoo hadlahay barakuukalka ka tirsan tahay madoogash haye maxaa cabdullaahi waa si fiican nabad barwaaqo haye haddaa mawluuc u guda galo hadda dukan Ruto iyo dukan Uhuru iyaga horta tan sanahan iyo fursadkeena haye
ee wixiina uu ka sii daro oo dhaqaalihii hoos u sii dhacaya mhm beriidkii baaki waa la qaatayba mhm marka iyaga horta iyo horta iyo iyo dadka iyaga kusoo hadalqaadin ma dhaqaalaan bedelayna waxa iyaga bay dadka kusoo hadalqaadin laakiin taasi waktigii ra- een uu- muxuu ahayd uhuru hadda wuxuu leeyahay raila dabcan wuxuu leeyahay ee, waa ruto aniga fahmay oo halkaa laiska soo galay
ma jirto beenti waa beenti isaga ninkii labaad buu ah muxuu dee walaal uu sidana bedelan sida sumcad uguma jirto muxuu dhihi waay haye jubiri wantu jubiri aaqala kii eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo kii madaxweyne ka ahdo haye marka waxaad soo kordhinaysiin waa la waay waana la barta toban sana fursad na la siiyo walaalayaalow dadka ka hor leexda dadkan raaiila ee dadkaas hala siiyo maanta keesiga duqa balandanaan ku fiirin inkastoo waayeel iyo waayeel laakiin aad u toor badeen aha laakiin waa nin weyn oo waaye arag ee bal xagga diblomaasiyadda iyo xagga waddanka inuu ka hagaajiyo xagga kore haye bal duqa ha lagu fiiraa dhihi lahaa waa ku saab marka ani niman waxaa kusoo kordhinaya waa reer juburi
aada umaasantaa fikirkiisa oo dhegeystaas soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam
yusuf waan ku salaamo waa inuu tanarifa hilow haye
horta kulley ninka fiican allah ka wire aad iyo aad
nin kastana nin walba sidaas ammaanaya oo suuq ismarinaya haye
marka dee haddii oo nin walba uu rabo inuu madaxa oolo kulley wuu is ammaanay aha ana hadda waxaan dhihi lahaa raila xilka wakti badan oo aad ugu hanjiro oona oona helina sidaa ku fiicnaan lahaa maanta laakiin inuu fiiriyo.
maxay oga hadlayaan guddigooda saddexda hadda aan sheegaya maxay oga hadlayaan dhaqaalaha ma isweydiinaysaan iniga gobolka waqooyi bari Ah, dad ku wa- sugan wa- tahaan nin- de- nin kastaba wuxuu rabaa sidii sidii lagu dooran lahaa maana wuu is ammaanaya aha dhaqaalaha kenya inuu hoos yeelana way arkaan iyagoo dhan aha daruurta si hadda uu ku jiro kolley wax dare hadda kor u qaadayla hadda uu madaxnimo ku hilow jiray oo- hilow maxaad dareentay dhaqaalaha sidee u dareentay adiga ee, dhibaatada halka ka haysato oo markaa fiiriso deegaanka tanarif aad ku sugan tahay dhaqaale aad u lidan waa meel walba markaas aad fiiriso hoos u jiro dhaqaale kenya maanta seeka ma aqaane haye
markaas oo ninkaas aan dhihi lahaa aniga lagu fiiriyo maanta bal kor uu- inuu kor usoo qaado dhaqaalaha aadaad mahadsan tahay dhegeystaasi walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu m eh m m shabaxa
ها haye
waan ku salaamay kaa qaaday
waxaan leeyahay anigu horta nin kastaa wuxuu yidhi dhaqaaluhu dhaqaaluhu dhaqaaluhu ma garatay aad iyo aad
horta waddanka dhulkii ku darmay dhaqaalo la-aan sababteeda ma garatay mhm
rag baa jaamisi ku kala gurtay oo waddankana deen la fariisiiyey oo maarata intaasoo trilyan baa lagu leeyahay waddanka ma garatay mhm
hadda markan waxa weeye kambeenka si kaloo ku geli karta ma leha dhaqaalaha inaad ka hadasho uu weeyo oo horta saasaa hadda maarata nin walba uu leeyahay oo maarata musaaya mudhaafadi iyo waa ruto iyo waa raila iyo waxay ahaayeenba dhanba ma garatay haye
marka hadda waxaan sii kordhinayaan malaha laakiin waxaan leeyahay aniga duqu ma loo daaya soo daaday in duqaad ma lagu ama lagu caymiyaan dhihi lahaa
amam shabax een, maxay tahay marka dhaqaalahan mar walba uga hadlayaan meel walba ay tegaan aniga k- anigaa kobcinaya aniga sare u qaadaya ma waxa waxay keliya arkeen meesha dalu- dula- duleelada ay keliya ay ka geli karaan oo ka fahmi karaan shacabka
waxaa weeye maalinkii oo maaragtay duqu uu soo gaahay kibaaji ah mhm
waddanka dhulku yaalla horta dhaqaale muusan galin haye
siduu wa- u ordahay u ordahay unbaa maalinkaa iyada ilaahay u qadiro uu soo galo ma garatay waa kibaki
haa haye
dhaqaalihii buu ka dhigay dawlad dhaqaale qabto oo iyada wadamo kale afrikaanka iyo sooxweeli kartuu ka dhigay ma garatay aad iyo aad
hadda duqan sidii oo kale weeye saan buu leeyahay isagana hadda insaa u dhaami lahaa bay ila tahay anigu kuwan kale waxay sheegahaan ma lehe aad baad umahadsan tahay amam shabax
aabaa mudan dhegeystahaas umahadsan yahay dhanka saagura iga soo wici walaal magacaaga alo salaamu calaykum waraxma wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa ninkoo la yidhaha soomaalia degmada balamala sooman waa lagu waayey
no qadkii baa inkaa ka dhacday waa la gela cafwan waa inaa mid q- gooni waa mid waa waa in waa in mid gooni aan ku hagaajiyaa iyo ballamarka si fiican ufiiriyo baligaaso waxba laga qabano masuul baa dhacee aad iyo aad
horta anigu waxaan leeyahay halo aha
horta waxaan duqa waxaan loo daayan leeyahay meesha kuma jirto haye
meesha dhaxal ma yaallo aha
nin kastaa jeembe waxay dooshay gaasada dhigtaa baa la dheh aha
in la duyahay uu soo qabto prime minister buu noqday aad iyo aad
ka ninkana madaxweyne ku-xigeen waay aha
madaxweyne ku-xigeenna awood ma laho aha
waa in fursad la siiyo la arko wuxuu qabto horta aha
dhaqaalaha wadankana waa diga aha
sixir barar baa dhaca meesha anaan joogo gaari sare waa laga wada nagaala gaari maxaa dhacay
kun toddoba boqol gaari u raacaya kun shilin bay dhaheen waa la diiday dadweyne way diideen waa iska joogeen
jaan baa dhacay shala midan haye
marka dhaqaale ninkii dooni ummadda hadduu hayaa awaar iyo corona iyo iyo sixir barro hadda waxaa la qabta horta haye
marka ani waxaan leeyahay horta madaxweyne ku-xigeenka nafaas hala siiyo wadanka uu ku hogaamiyo isagoo hadda madaxweyne ku-xigeen buu waxyaala u qabtayaa muuqda mhm
marka nin ra-iisul wasaare soo qabtay haloo daaya duq waay duq wuuna gabay ba annaga haye
duq wuuna gabay duq meel lagala noqoni ma laho haye
waa inay wadanka dhalinta ay gacanta ku qabtaan
marka adiga de say wax u aragtaa marka
ani waxaan arkaa waxaan leeyahay waa un been been un la hagaajinayo un wixii dadka lagu siri jiran waay haye annaga hadda kuwaanaga sina maqan yihiin aha
markay maadaan qabiil bay bilaawayaan haye
dadkii meesha la isku xirnaayee lahaa wax baan bedelaynaa been madow waa la kala daadan haye
hebel hebel buu jeeda hebel buu fiirinayo marka kuwana dhaqaalay ku dhaqaaqayaan kuwan hadda waxay ka hadlayaan in dhaqaalaha ee waddanka waxa ay ka qaban karaan qabyaaladana laga gudbo
taa ayada way adkaan baan qodhay waxa waxa laga bixi karo ma waa been madow waa macnaha wadanka weji weji hor lama idlaaf hor macnaha yacni waa un ninka dambe rangi mariyo aha
muxuu kaga daale haye
marka anu waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka horta fursad ha la siiyo ha la arko wadanka wuxuu ka qabtee aad baad mahadsan tahay soomane waan kaa qaad saaxiibka dhegeystaasi balanbala iga soo umaadsan yahay soo dhow waan ku salaamayo wacalaikum salaam waa ka xumaa dhegeystahaasi uu ka baxay qadka soo beegsa mar kale aan ku leeyahay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaan dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba maxay tahay sababta oo qof weliba ama shaksi weliba doorashada u tartamaya xil- xilka sanada waan labada kun laba iyo labaatanka ee xabadka ay ugu qaraacanaan sidoo kale diiradda u saarayaan in dhaqaalaha waddanka waxa looga qabto ay kuna saleynayaan in ay keli ah ayaga wax ay ka bedeli karaan ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo ra-iisul- sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee waddanka musalia mudhaver iyo xisbiga a n c o d m iyo u d a waxaana doonayaan inay diiradda ku saarayaan dhanka dhaqaalaha qof walibana ay tahay meelaha ay shaqi- qaad- qaar dad sida kuwa dad- dhanka een, eh, siyaasadda eh, gorfuyo ama kuwa ka faallooda ay leeyihiin waa meelaha keliya laga fahmi karaa si- dabcan dadka shacabka kenyaankana ay aada uga liitaan doonayaanna in waxa waddanka looga qabto muddooyinkii ugu dambeysay warbixin lasoo saaray labada kun lix iyo tobankii ayaa ugu dambeysay waddanka isku socodkii dhaqdhaqaaqyadii iyadoo sheegay ee dabcan ku sheegeen inuu hoos usii dhaco xoogan ku imaaday warbixin sidoo kale ay ku sheegayaan in s- waqtigii wixii ka dambeeyey labadii kun saddex iyo tobankii oo waqtigii ay soo galeen ra-iisul- oo dabcan ay soo galeen madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa waddanka william ruto ay hoos u dhac xoogan uu dhaqaalaha waddanka ku imaaday iyadoo u dambeysa dhanka shidaalka ee kenyaanka ee aada ugu hadalhaynta badan noqotay sidii wax looga qaban lahaa iminkana baarlamaanka ay taalo iyadoo guddiyada ka duwanna loo xil saaray in isbeddel ay ku keenaan sidoo kalena qalinka uusan ku duugin wasiirka maaliyadda u kuryataani arrimaha dhaqaalaha ayay iminka diiradda ku saarayaan sidii wax looga bedeli lahaa yaa ku habboon yaana wax ka bedeli karaa yaana run ka sheegaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddii accountiga waqooyi bari aad ku sugan tahay ama accountyada kala duwan waa sida adiga dhaqaalaha aad dareemayso oona doonayso in wax laga bedelo halka lagaa soo galan waa halkee aad uu kaa soo geli karo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale musalia mudavadi iyo raila odinga waa dhanka dhanka lagaa soo geli karay adiga inkastoo ayaga ay leeyihiin dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha waddanka qadka telefoonkaad ku jirta walaalan ku salaamaya waayo waan ku salaamaya walaal magacaaga qadka ka go-aya dhegeystahaasi soo dhowaan ku salaamaya magacaaga الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu دعاله بمباسا ducaale bumbaasa haye
انا ما هو اركا هذا لبدا من لبا نيل بس قبل اقل واحد داي ما جرى نيكا سغال سنه ku jira uu ahaa haye ma yuu ahaa madaxweyne ku-xigeen yuu ahaa mhm
ninkan rayla nin weli nafaasel mar ninkii kibaaki baa cadaadin jiray dowladii hore haye
mar hadda madax banaani oo waasi oo ugu helo hadda wax uu qaban waayo laba- lama siinin mhm
marka ninkan dhahno is casir markii la yidhaha casirka
mhm udhultaya mhm
maalinku shaqada ka baxa waxaa kamid a la geeli yaa geena
dowladda jeelinka waa dowladda oo dhan buu soo qara wixii dowladda ay leedahay oo dhan aad jugsoysay maxaa aad ku xaqiijinaysaa in dowladda maxkamadda ay geenayso ducalow waa ogy waa ogy midda iyada waa laayi fataanta laakiin haddana hata nuurdiin xaaji uu ka warwareynaya ma oga Ma- waxa xakabda la maxaa maxa- maxa- maxaa keena marka in maxkamadda la geena adiga ka ducaal ahaan maxaa keenaya maxaa xaqiiqa u haysaa marka ducaale qadku ka baxay soo beegsa markaan leeyahay walaal soo dhowo magacaaga
waa jabaan gaaraan mandara county buroor jabaan maxaa lagugu daraa jabaan
jabaan nur jabaan haye
saaxib horta waxaan dhihi lahaa horta dhaqaalaha horta zaa'id u dhacay haye
horta niyo anaga gobolkan kusugan horta qodobi beri waxaa waa mandara county gaar ahaan ah, ma- ka- qalaniyo division mhm
horta walaalo waxaan aragnaa horta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka mhm
horta uhuru kenyatta waktigaas ayna toban sano aan aan doorna shan sano iyo shan sano kale haye
horta anaga waxaan aragnaa doorta baanan laamogi mhm
ninkan oo kaala shakfiya u door adig kaala niiriyaada ka door maku gelaysa maxaa dhacay
nin baa noo imaada oday baa noo imaada ee ninkaan baa wadana ee doorta waa nalala fadhiisana nalala fishana ee ee waa ninka odaygana waxa soo qaatee ninkan kana had doorasho oo dadka kulli ay wada wataana tii kuraada marka hadda adiga maxaa damacsan tahay ma- taasaa rabtaa inaad ka gudubto mise waxaa leedahay qofka wax dhaqaalaha ka qaban ka qaban karo keliya aan dooranaya
ana waxaan dhihi lahay tribkan ruto waxaa waa ninkaas waa ka fayna or zaa'id aan ka saar ninkaas waxaa waa waxaa waa nin oo magaciisa oo zaa'id oo siyaasadda ku dheereeya oo u- oo wadaataa uhuru haye
ee ninkaasaan doorana aan aragna wuxuu qaban kara
aad u madsanta jaban dhanka madheera iga soo dhegeysta dhanka qaliliyow qalaliyow uu ku mahadsan yahay dhegeystahaasiin idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaa goorrow dhegeystayaal warkii aad maqli doontaan haddii ay bah raalli ka noqdo ee tobanka barqnimo laakiin dhegeystayaasha qaadka telefoonada soo beegsanayaan fursad u siinaya fikirkooda aragtida dhammaan waan soo wada dhaweynaya dhegeystayaal iyadoo dhammaan eh, siyaasiyiinta kuwa ugu hanqaltaagaya kuwa markaasi doonaya in siyaasadda husi- sanada labada kun laba iyo labaatanka ay wax ka qabtaan dhammaan ay ku soo hadal qaadayeen sidoo kalena ay u arkaan in ay dhibaatada iyo halka dulduleelada keliya ay kenyaanka fahmi karaan sidoo kalena wax loo- in wax looga qabto ay jecel yihiin waa dhanka dhaqaalaha waa sida hadalka ay u dhigeen haddaba arrintaasi ayaan dhegeysa isla fiirinayn iskana ka wada hadlaynaa bal qadadka telefoonada iyo waxaa soo kordhinaya iyo cidda adiga markaas leedahay dabcan arrimo badan ayaa dhankeena ka bannaan weliba kuwa gobolka qoybari waxna way ka qaban karaan ciddaasna ayaa markaasi u qalantaa oo fahmi kartaa gobolka qoybari arrimaheeda qadka telefoonka soo dhawow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yusuf barqa wanaagsan ku leey walaal mid la mid a saaxib waa maxamed cali cusmaanka gaarisa haye maxamed cali dhegeystahaasi mar walba maxamed cali boolaa qadkan uu kasii baxaa ma garanaya sababta وعليكم السلام هاي وانكو سلامة يا أسيرا قطو كسي بحي وانكو سلامة يا سو دو وعليكم السلام
xasan waaye حسن هكا كسو كنتاي gaarisa برنامج كدونا إنسان هكا قيب قاتم مسه
aa barnaamijkan doonaa inaan ka qayb qaato حسن محان كوكو درا
xasan bashiir بهاي سو دو
Een, aniga fikradda saan u arko ee, madaxdan oo hadda ka hadlayso dhaqaalaha مهم
horta waa run oo wakti waktigii dhaqaalo laga hadlo waddanka uu ku jiraa oo waddanka dhaqaalihiisa hoos buu u degay مهم
oo waxay u arkaan inay ee, siyaasadda ugu fududdahay een, inay meeshaas ka abaaraan مهم
Ee, laakiin saddexda nin markaad fiiriso odaygan oo hadda raila مهم wax hadda dhaama ma laha مهم sababtoo markaad fiiriso coalition governmentkii uu kusoo jiray waktigii kibaki مهم shantii u dambeysay ayaa performancekooda uu aada kor u ahaa مهم ninkii oo wasaaradaha asaga madaxa u ahaana wuu ahaa oo oo wuxuu ahaa uh, prime ministerka markaasayt wax hogaaminaye مهم
marka aad baana loo garanayaa oo asaga dabeecad ahaantiisa iyo waxa uu yahay oo dhanbo مهم laakiin labada nin ee kale een, een, mudavadina de wakti buu soo maray finance minister oo la garanayaa مهم uhuruna wuxuu ahaabo d p hadda مهم oo hadda madaxweynihii baaba khaatul ka istaagay oo shantii sane u hore si fiican oo ilimuu shaqaynin oo uu iska istaajinayaa مهم marka annaga hadda shacab ahaan aad baan u fiirin haynaa arrimahaas iyaga ah oo waad arkaysaa dowladda nin mucaarad ahaaba ama dowladda soo dhexgalay oo coalition la samayn haya oo la shaqayn haya مهم marka sida ugu wanaagsan waxaa waaye shacabka intay fiiriyaan inay duqi eh, rayla ahaa mataqaanaa codka la siiyo مهم een, xisbigan cusub ee mataqaanaa hadda ee northern kenya ay samaysan hayaana la taageero مهم een, ruto iyo mataqaanaa buuqiis iyo qalalaalihiis wixiisa faraha laga qaado oo iska daayo marka Aad waxaa ugu cadaan.
marka waxaa leedahay cidda shakhsiyaadka keliya meesha adiga baahidaada halkee ka taagan tahay een xasan bashiirow aniga aniga baahidayda sax waaye in dhaqaalaha waddanka laga hadlo oo lasoo kob- kobciyo oo lasoo celiyo Mhm.
Een, laakiin shaksiyadan markaan kala dooranayo saddexda qof duqa wax ka dhaama ma laha raila sida aragtidaada fikirkaada ha aad baad mahadsantahay saaxiib bashiir dhankaasi gaarisa ah xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس الله برقوة mid la mid ah أنا بحاول جالسة dhadhaxaaw soo dhow walaale وعندهم Mhm.
يعني بس السياسيين كان بنك هلو Mhm.
وحي برطلنا مثلا ماشي الشعب كيكون يقول لي aad iyo aad
markay soo galaan xususha ma qaadan Mhm.
kuwii annaga naga dhashay oo nool dhashay ayaaman aragnay meeshay joogaan Mhm.
mise waa magaalada oo Mm.
annaga korkayga inay lacag ka samaysato rabto Mhm.
sano walba dakliga markii la akrinayo Mm.
inta shacabka dan u ah cirka loo qaadaa Mhm.
hadda waa arkaysa gaari baa la raaci lahay shidaalkii Mhm.
inay sii saaraan mugma saaminayaan Mhm.
marka deentay u qaadayeen deentay u qaadayeen dee deentii iyaga markay bixin waayeen jeelshooda ay galeen Mhm.
ayaa rabaa inay ummadda ka dhaliyaan Mhm.
taana horta macquuldal maaha waddanka waxa burburiye waa ayaga Mhm.
waddanka inuu hoos u socdo ma kor uma soo kacayo Mhm.
deenta lagu leeyahay maanta kenya waa lala wareegi karaa Mhm.
marka wax qudul daruuri oo shicibka dan u ahaa markii la qado waxay qiimo ay dhimaan waxaa qamrada iyo sigaarka Mhm.
shicibka qamrada iyo sigaarka soo dana u haya Mhm.
marka aniga waxaan dhihi lahaa waxaaba waa qawda maqashiyo waxbana hawa qabanine Mhm.
kud ka guur qanjo u guurta la sheegaya maanta Mhm.
aniga xaawahaan raamka doorasho kuurama berberiyo Mhm.
bal taata way la daashadeenba aad iyo aad asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام dhadhaxaaba dhanka gaaris way mahadsan tahay gabadhaasi sida qurux badan fikirkeeda aragtida uga dhibatay waana qof ugu horeysay dhanka fikirkeeda kaga dhibatay qof dumar ah inkastoo aad aad aan u daneeyo in gabdhaha dhanka siyaasadda ay ka qayb qaataan fikirkooda sidoo kale ay ka dhiibtaan laakiin ragga ayaa ka xoogaa mar waliba waxay dhahaan waan ka qayb qaadan laheene ragga ayaa qadka telefoonka inugu caririya marar qaar u ogolaada gabdhaha inay telefoonka ay kasoo qayb qaataan dhadhaxaaba mahadsanid qadkaa ku ji- ku jirta walaal soo dhow magacaaga
halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبة
xabiibo madeero joogtoa اوكي soo dhow حبيبة
waan dhow yahay aan horta waxaan idhi hadda waxaa waa siyaasad aad iyo aad Si- siyaasad waa siyaasadana qof kasta xuruus kaga hadla waxaanan samayna waxaanan samayna idhahan aad iyo aad william william ruto unajua waa nin oo waxaa waaye iyo raila isku mid maaha raila waa nin oo madaxa kasoo koray aabihiisa waa madax ahaan jira haye midkan ruutona waxaa waay nin hadda oo ga- waxaa waay rafaad kasoo koro oo waxaa waay isaga waxaa waay anaka camal waa Ma haye arkaysaa haye
meel sugoy meel sugoy leedegan iskuulku bogan kama gud aan lahayn lord aniga meesha aan deganayba marka waxaa leedahay asaga bisa dhaqaalaha fahmi karaa dhib buu kusoo kore dhaqaalo dhib kuso ninka maanta dhaqaalo dad garana wuxuu kale hasla ma kokotene mama boga ninkan wax garad waa laakiin mama dhadhax mama xaaboy amay ka eh, mama xabiib amay ka tahay siyaasad asagana
siyaasada siyaasad milaanka way ka tahay laakiin ase ninka maanta waa oo maanta oo oo oo dhibka dadka waana inta garana oo dadka rafaadkooda garana oo mama boga wuxuu leeyahay waxaas danba waxaa way yani wuuna garani danna ha ka wateen dhaq siyaasan ha ka wata laakiin shicibka dadka dhibkooda waa ogi kaas haye mafahant aniga waxaan dhihi lahay raila prime minister wuxuu ahaan jira wuxuu dal u qabta ma laha ninka kuwana roo madaarada oo jo- madaxweynaha iyo uhuru markay santar hore salaam oo kastoo isbedel aan ka argnana Eh.
hadda gadaadame kastoo hamsheed imaadano gadaal loo dhigay laakiin aniga waxaan dhihi lahay madaxweynaha ha lafta aan soo dhaweeyo u d a hala doorto william ruto kutoka gaarisa aniga noocisa dhaba waxaan dhihi lahay william ruto u d a hala doortana kaas ma aniga aan soo dhaweyn lahay marka hadhow haddii wax qaban qaban weyna dhanka dhaqaalaha ka keeni weyna waxaa leedahay qof waan ku qaldanay soo ma ahan Kuangalia fa- fa- first years, fa- shanta sana arkayna kwanza dadka shanta sana waxa waa ma ku khataan shanta dambe kwanza laakiin Ay, waa- laakiin iminka dowladdu ku jira ruto soo ma aha asaga eh, waxna uu ka qaban karaa dhaqaalaha
waa ku qaban haddana waa ka qaban haddana isku bedelan ka arkayna laakiin raila maba rabno aan buq waay ka xaas ka nastaan dhila ritaaya waay
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Ah, ma- xabiiba aad bay mahadsantahay dhanka mandheera fikirkeeda ka dhibata iyadana eh, waan jeclahay eh, mar waliba inay ka qayb qaadato barnaamijka ilan barnaamijkeeda xamaasad ayuu marar qaar uu dadka qaar u yeelaa ayuu u yeelaa walaal soo dhow magacaaga السلام عليكم wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku soo dhaweynayaa deeqo xasan oo jooga raamo deeqow axmed haye
aadaan ula socda horta barnaamijka Mhm,
horta waxaan dhihi lahay maaragtay qoy maaragtay waxaan dhihi lahay horta
deeqo axmed waa ka gudbaa deeqo axmed walaal soo dhow magacaaga halow sar f m waa tahay dhegeystahaas uu isku mashquulsan yahay dhe- dhegeystayaal goorna waxaad maqli doontaan warkii tobankii barqnimo dhegeystayaal haiga dheeraan haiga fogaan oon isku soo laaban doono waan isla sii korfayn doona hadduu ibaaraale ka noqdo asxaab ayaa weli iga maqan oo weli aan arkin fikirkooda laakiin waxaan filayaa markaan isku soo laabno inaan maqli doono si- a- aragtida fikirkooda weliba ku aadan ah, sababta iyo waxaa maxka- waxaas- waa sababta iyo waxaa keenayo in mar weliba qofka shaksiga uu hanqaltaagayo inuu hal meel ay diiradda saaraan laakiin maanta way ku wada badan yihiin sanadka labada kun laba iyo labaatanka madaxweyne ku-xigeenka william ruto ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga a a c muslim mudhefer waxay doonayaan in wax ka qabtaan dhanka dhaqaalaha waxaana diradda doonayaan inay ku saaraan hal mowqif ay dhammaan ka wada siman yihiin waxayna ku xudxudanayaan ku wada shukaansanayaan dhammaan dadka shacabka in ay wax ka qabtaan isbeddelka dhanka dhaqaale ee sii xumaaday muddooyinkii ugu dambeeyey ee tobankii sana sida khubaro dhanka economic ay kusoo saareen kuna sheegeen inay aada uga xun yihiin waxaa sidoo kale maqasheen cododkooda kala duwanaa ay ay kaga hadlayaan in ay waddanka u baahan yahay in dhaqaalaha wax looga qabto raila odinga wuxuu u sheegay in ay tahay mid musiiba ee waa mid musiibo ah una baahan in korarka dhanka dhaqaalaha si wada jir ah wax ay oola qabtaan dadka shacabka ee kenyanka sanada labada kun laba iyo labaatanka isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m cutugmulka uqoy baraya dhegabagabadaan soo garan barnaamijka hogaanka dhegeystayaal arrimaha saaka ah xaalada dalkaad ku dhegeysanaysaan iyo sidoo kale diradaan ku saaraynay dhaqaalaha dadka dabcan siyaasiyiinta waddanka ay doonayaan inay ku kobciyaan sidoo kale waxay kaga qabtaan siyaasiyiinta kale amsale mudhaafar iyo xisbiga a n c ku taagan oo markaasi socdaallo ku mareen bartamaha dalka dhegeystayaal waana meelaha markaasi loolanka iyo hardanka ka dhexayso ee dhammaan ku wada hartamayaan halka sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga isagana uu sheegayo in ay markaasi fakriga iyo dhibaatada meesha ka haysata waddanka ay keliya eh, loogu xallin karo sidii kenyaanka ay ku midoobi lahaan loogana gudbo eh, arrimaha ku saabsan eh, ala- awaalka siyaasadda sidoo kalena lagu taageero siyaasaddiisa labada kun laba iyo labaatanka halka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagana uu leeyahay waa inaan markaasi dadka wada- ku wada- wada- waa kuwa markaasi eh, ka ganacsada een, wadar- waa dabcan kuwa ka ganacsada eh, oo qudaarta ku ganacsada kuwa ambogada iyo sidoo kale kuwa markaasi kaga shaqeysa baabuurta eh, dhugdhugleyda matatuuda boodhaboodhayada kuwa caanaha kuwa qudaarta beeraleyda dhammaan wuxuu sheegayaa in ay markaasi uu doonayo inuu sara kaga soo qaado hoosna kaga qaado dhaqaalahooda kuna keena lacag gaarayso soddon bilyan oo lacagta dalkani kenya u qoondeeyo sanadka markii loo doortay labada kun iyo laba iyo labaatanka doorashada guud ee waddanka markaasi ka dhici doonta dhegeystayaal arrimahaas ay qof dhegeystayaal fikirko- fikirkooda iyo dhammaan ay doonayaan inay kaga gadaan dadka shacabka sanadda labada kun laba iyo labaatanka waana xudxudashadooda ugu weyn haddaba maxay tahay sababta dhegeystayaal ee ra- ee dabcan shakhsiyaadkaasi ama ra- raggaasi ay u doonayaan in ay dhaqaalahooda diiradda ku saarayaan oona sababta markaasi ay u doonayaan inay ku kobciyaan maxay hal mowqif oo dhammaan u wada qaateen ama loolankooda hal oga wada dhigayaan dhammaantooda mise waxay doonayaan inay markaasi kenyaanka ku jahwareeriyaan maxay hal mowqif u wada qaadanayaan dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhammaan ugu wada hadlayaan maxay tahay waxa keliya ka fahmi karta waana sidee adiga gobolkaad ku sugan tahay ama deegaankaad ku sugan tahay eh, culeysyada keliya aad dareemayso dhanka dhaqaalaha cidda ka- cidda wax ka qaban karto kana kabi karto waa cidee eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maxay tahay culaysyadii dhaqaalaha murilib ay soo noqnoqonayso sidoo kalena hal mowqif ay ka wada dhigteen oo ama ololahooda siyaasadda uga dhiganayaan sidii ay kusoo xuduxtaan ama kusoo xirigelinayaan dadka shacabka maxay tahay culayska adiga aad dareemayso ee dhanka dhaqaalaha waa sidii cidda markaas waana waana cidda cidda wax ka qaban karta kana bedeli karto shakhsiga aad aaminsan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal meel walbaa joogtaan barqa wanaagsan gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay saddex iyo afar dhegeysta ayaan siin doona kadibna barnaamijkan soo gabagabay doona barnaamijka xadaadinaha yuusuf bakat dhegeystayaasha dhegeystayaasha sharafta leh ayaa iminkan qadadka telefoonada u furaya soo dhawow barqa wanaagsan waa ku salaamaya
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
مختار احمد من غزل مصامد
halow star f m soo dhawow walaal magacaaga
هلا استاذ halow star f m سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه صديق صاحب سعيد عبد الله وجر هيا سعيد prime minister aad baad u xiisi badan yihiin sababtoo ah dhageystaalkan masafaha jizi mhm afka aad olosha haddaan u geli karto mhm horta nimankan mutaasiinta hadda aan nagdaba marayna wareeganay mhm ana horta kulligood waxaa waaye waaye uma cusbo aad iyo aad ilaa malow dhinda xasaasada ku jira dhowr iyo labaatan sano taan haddaan qaldarin mhm ruto hor toban sano madaxweyne ku-xigeen mhm mudhaafbada hadda ka hor wasiir soo noqda mhm kolontona kala siidaa madaxweyne ku-xigeen tahay dhammaantood dadka waxay iska dhigayaan dad hadda cusub mhm balse aniguna uma cusub oo kulli horaan usoo aragnay ee waxaan hadda ay sheegayeen mhm ma wax berba cusub ay qabanayeen ma hore usoo qaban weye mhm
marka aniga hadda tusaale ahaan markii aan soo qaato horta ninkan ruto ah mhm ana waxaan jeclaan lahaa inay saasba uhuru la dhamaysto tobanka sanadood hore rid uga sii baxo mhm sababtoo ah ninkan horta haddaan nin kastoon aan cadaynhaynin mhm soddonkan bilyan iyo waxyaabahan isaga horta say helo tahay waa ilma mhm badanna waa musuq ayaa lagu eedeeya mida kale ninkan rayla ah mhm waa nin rugcada oo waddanka hogaamin kara waa nin dhowr sano waddanka madaxweynuhu usoo tartamay ninkan waxaan dhihi lahay hala qaado rayla omolo dhingaano ilaa iyo two o seven aan soo taageeraya ninkaas baan haddaan siin lahay haddaan kuriyey mhm sababtoo ah waxaana ku siinaa waa nin rugcada ah soomaali waxay tiri nin ku dhali kara ku dhaaqi karma haye marka inkastoo aridadaas dhanka guurka loo soo qaato haddaan dhinaca kan loo fisirin karta mhm qadkaad ku jirta walaan ku salaamaya walaal
waa mukhtaar oo kaantu mero walaal mukhtaar soo dhow meeru haye
walaal waa duwaaya walaal waa duwaaya horta waxaan leeyahay yani saddexda nin oo hadla hayso ee shacabkan saaka dadweynaha hadlaa saaka oo kasoo dhiibana raayidooda saaka horta waa soo dhaweynaya mafahant aad iyo aad
waxaan dhihi lahaa horta saddexda nin oo hadashay saddexdooda nin ani saa ila tahay ruto aa kasoo qabasho leh mhm
ballan ahaan haddaan laa wixii yaa gaal eh ma ogi waxaan u malaynayaa ruto inay ballan wax ku dhaama ay jirin mhm
marka waxaan dhihi lahaa shacabka anaga shacab weynaha waxaan dhihi lahaa yani runtii walaala xigso aan dhihi lahaa yani maanta qofkii oo wadanka yani dhaqaalaha iyo waxqabashada iyo gaajadan iyo waxaan dadka dhalinyar shaqalaantan gabdhahan kulli ninka maanta dhihi yani ballan haddaan la aas qaado dar wax ka fulin karo ruto oo ka jira ruto alla xigso aan dhihi lahaa mhm
marka adigna waa ku salaamaa bakadow mahadsanid mukhtaar xigaha kale qadka telefoonka haye alow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
داوود داوود محمد رجب الميكات إثيوبي
daa'uud haye daa'uud maxamed miya
آه haye
أنا waxaan dhihi lahay mm.
ruuto safartan ruuto aan siina maxaa yeelay hadaladooda marka liisumaysaan ruuto midiisa wax socona ay u eg tahay waa wixii oo gaal iska laakiin wixii ka soconayn mhm midkan rayla wax badanaa soo tartamay waxayna waa un haddan ka horna wadanka wax badan waa kasoo shaqeey laakiin ana waxaan dhihi lahay ruuto waxaan un siin laakiin maad qiimaysaan oo horta maad dhegaysataan raila sidoo kale maad dhegaysataan ruto kadibna maad aday hadda baahida kuugu weyn maxay tahay aad dareemayso oo leedahay dhaqaalaha qofka soo gala qof shaqsigaasi wax badan buu ka bedeli karaa
waa ka dambe ruuto haddan ka hor waa yacni hadanadu madaxweyne ku-xigeenahnu haddan ka hor laguma sirin laakiin hanta asaga safarta aan rajayn laakiin ninkaan rayla waxyaabo fara badan oo waddankan kasoo barbabarbeya jira waxaad ku bedeli karana male waa un waa un reetiraad un dhaqamuun u hayaa un mar alle kusoo dhiisano aad u mahadsan tahay ninkaasi waa daawuud maxamed wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ana midifla dhadhaab m m drisle lugwaaye
niga waxaa jirtaa markuu ruto vice presidentku ahaa dowladda jubilee mhm
maanta kenya lacagta lagu leeyahay ala ruux waxaa kusoo hagaysaa laba bo- eh, lix boqol iyo siddeetan kun
lix boqol oo
lix boqol iyo siddeetan kun oo dollar baa kusoo hagaysaa ala qof maxay tahay lacagtaas marka aa xisaabiso adiga
lacagtan waa lacagta deynta ay ka qaadeen dowladaha kale marka ma ma isagaa qaada mise dowladda baa qaaday Hadda do- saasoo dowladda kamid ma ahayn madaxweyne ku-xigeen ma- hadda dowladda hadda cadaysa lagu saaraa dowladda xitaa xubinka maba aha ba- ba- waqti ugu dambeysay labada kun sideed iyo tobankii haddaba weliba vice president buu ka yahay un wuxuu shalay ku dhaqanayo haddana ku dhaqan marka madaxweyne laga dhigo haye laan dad haye fiican baa weliba waana la iibiyey mar hore raacila wax dhaamo oo maanta dhaqaalaha soo celin karo raacilan baa jira horta haddii marka haddii aad ku- aan- aad wax lagu dhaliilayo ruto raila sidoo isma jiraasan wax lagu dhaliilayo maya hawa yaraatee maxaa dhe markuu ah prime ministerga uu la shaqaynayay mike baki waxaa jirtaa lacag asagana lagu xantila shayga dhallinyarada inuu lunsado
marka la raba in la iska caayo maanta oo wax la saaro tuwa laakiin shilin maanta uu ka dhacay kenya oo saa loo garanaya ma jirto haye
aniga waxay ila tahay dhaqaalaha hadda dib baan ugu leeyahay bintkii waxa naga bixiyay raayadaha la socdi shanta sano marka mm drisl maxaa u le maxay sababta maxay tahay ay u soo qaadanayaan musale mudavadi ruuto siyaasiyiinta dhammaan maxay u soo qaadanayaan in raila in ay dhaqaalaha dhaqaalaha ay ugu soo celcelinayaan maxay tahay ma meelaha keliya aad ka- aha kenya adiga waa ku nooshe kenya dhaqaala ma jiro waa waxa bedroolka loogu darahayo aha baa laga raadinhayaa aha isma heli karto Mhm.
dal kasta kenya hawl lacagtee lagu leedahay xisaab aan lahayn aha
istaatigii la siiyada xisaabta aan kuu sheegayo baa calaa qof kusoo hagaagaysaa Ah, meeqaa qof lix lix boqol iyo siddeetan kun
lix boqol iyo siddeetan kun oo doolar calaa qof waa fif- waa eight million people waa sax
marka waan saas seen baan ku iibsanay oo beexba
mm drisle umahadsiinseen baan ku iibsan uu leeyahay oo aan ku gadanahay walaal soo dhowo magacaaga adigaa u dambeeya yuusuf waa ku salaamay waa deeqo oojo ramo deeqo waxaan kugu daraa saaxiib deeqo xubna axmed deeqo axmed haye
horta ani waxaan leeyahay saddexdoodaba maaragtaaye wax ilaahay wartay qabanaan ma laha haye
waxay u qabanayna maaragtaaye wax badan waan soo dhaarnay oo waan garanaynaa nimankaas naguma cusbo mar kolleyta dee waa un iyukaa un la dooranaya hadda waxaan leeyahay welin ruuto waan iska dooranayna laakiin wax weyn hadda soo korinaya malaha hadda madaxweyne ku-xigeen waa dhaqaalaha maaragta waddanka oo saan wax waa ka qaban karaa muxuu ka qaban karaa marka
waan ka waa ka qaban karaa hadda kolleyta madaxweynaha saa u dhawo maarata madaxweynaha inkastoo sakaas maarata isaga saan yeel dhaqaalaha Mhm.
marka saa ruuto hadda waa madaxweyne ku-xigeen intaas dhaqaalaha wax ka qaban kara waa wegtahay aad iyo aad
markaan waxaan dhilahay kolley ruto waan iska dooranayna insha allah marka uu, eh, raila omolo odinkaana maarata wax badan kolley siyaasa waa kusoo jiray oo waa soo rafaaday marka laakiin hadda kolley welin ruto ay wegtahay kastan
naasarid saaxiibkaasi deeqo axmed ramo walaal soo dhowo magacaaga
Hello?
hal daqiiqa haysataa soo dhowo waan ku salaamaya magacaaga
ya magacaaga iyo xasuusi magacaaga
waa cabdi oo joogo balambala cabdi maxaan kugu daraa
cabdi kalif cabdikhaliifo mis dhegaysanaysaa
ha ma khalifootaya
ya khalifoota miya
kalifootaya
raadiyaha marka hore iska gaabi in adeer kadib ila hadal raadiyaha kugu dheeraa kha- khaliif khaliif ku haysaa walaal soo dhowo magacaaga halow mi maqlaysaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu amro waa daawuud muddo cilmi kaas waa ismuul meru Ma- daawud
daawuud muddo cilmi
cilmi haye daawud cilmi aan kasoo qabsanaa haye
nagu horta waxaa waaye dhaqaalaha horta saaka aniga daamaan reer waqooyi bari dhaqaalaha horta taagna nagu darno burburka waxaa waaye waa jiida jiida horta ma haysan haye laakiin dhaqaalaha waa jidka inay qayb ka tahay ma ogid miya adiga
ya dhaqaalaha lagu sheerto ma fahansantihiin
ha jiidka horta unbaa ka dambayn horta mada maya horta markii dha- markii dhaqaalaha uu kaco uu ko- sare u kaco waxaa haga- waxaa haga- la helayaa shaqo waxaa sidoo kale la hagaajinaya wadooyin la dhisaya waxaa sidoo kale nolosha caadi u imaanaysaa beerihii baa la falanaya oo wax walba la qabsanaya biyaa la helaya ceelal baa la duraya marka waxaasoo dhan waa markii jumla ahaan kor laga soo qaado waxaa la isku dhahaa economic dhaqaalaha la dhahaa marka
so waxaa waaye ah horta nolosha mid ugu horeysa horta waxaa waaye waxaa jira hataa tuuliyo waxaa jira jiil heena markii shoob yar hataa markii buftir ayagoo bawrta lagu hayo marka dhaqaalahaasaa laga hadlaya marka cidda ku habboon waa waa cidda cidda dhaqaalaha wax ka bedeli karta dalka diyaa- doorashadana isku diyaarinayaan horta waxaa waaye siyaasada waxaa waaye markay bilaabato horta nin kasta waxaa waaye shaati gowrac kugu xirna marka adiga shaatigee rabtaa inaad dadka la xirato marka
shaatiga dadka la xirta horna ninka waqooyi bari horumar u keenayo shaati la xirnayo sidee lagu gaaraya marka qofkaasi sidee ku fahmi kartaa in qofka qobol gobolka qoybar inuu horumar gaarsiin karo shaatigaasna oo la xiran kartaa sidee ku fahmi kartaa kuna dareemi kartaa dadka kale oga dhaadhicin kartaa inaad oola xirataan dhammaantiin
waxaa loo dhaadhicin karaa mhm ninkan raila waxaa waaye hadda horta marka shanaad tartamaya haye intaasna ballama soo qaadi jiri aha
inaad guulaysanaa meelaha ninkan ruuta oo la xisabtana ninka horumar noo keen kara anaka shacabka waqooyi bari oo dhan aan maxaan dheli horta meeshaan kusoo jeedsana waa dhanka marka dhanka la doonaya in iska- iskaga soo wada jeesto dhankan oo ninkan oo oo dhibid bres dhinta waa madaxweyne ku-xigeenka miya maxaad ku taageersanta marka
ninkaas horta waxa way horta kadib horta farjilac fal ma dhaqdo haye
ninkaas ra'yigiisa waa iska hadla laakiin aha
xer waxaa ilaa hooy bare wax horta nooga dar horta horumarlaanta waxaa waye jiidka taa baabuurta meel marama qof bugtaan socda gaari ku safri karin marma wayala safri karin qof xanuunsaa jid gaari qaadi karin waa artay mudo kashe la miid joogtaa aad u mahadsan tahay daawud eh, muwadi cilmi dhegeystahaas ee qadka telefoonka dhegeysta ugu dambeeya aad baad u mahadsantihiin sida qurux badan oo uga qayb qaateen fikirkiisa fikirkiina iyo aragtidiina dhammaan aad uga wada dhiibateen uga wada dhiibateen barnaamijka dhegeysta hogaanka saaka diiraddan ku saarana marxaladaha kala duwan ee siyaasadda iyo weliba sida markaas dhammaan ay mowqifkooda hal oga wada dhigayaan ee siyaasiyiinta ayna tahay midka dhaqaalaha dhegeystayaal arrimahaas aan saaka di- barnaamijka diiradda ku saarayna oo ku mahadsan tihiin sida quruxda badan ay ii dhegeysanaysaan inaad rag- dhagta iigu raaricinaysa waxaan ka raaligelinayaa dadka kuwa qaadka telefoonada u suurtogeli waaya kuwa soo beegsanaya iminkan kuwa markaasi biisiga ah ee u suur- u suurto- u suurtogeli waysa dhegeysta raalli noqda mar kale ayaa ka badan insha allah iyo weliba dhegeystayaasha dhegeysanaya dhagta ii raaricinaya tan iyo markuu barnaamijka wada soo galay barnaamijka xadaadinaya yuusuf bakad dhegeystayaal waxaa inoo bar- waxaa inoo balan ah hadduu eebah raalli ka noqdo insha allah naftan isku isku kuwaydasimo dhammaanteen maalinta berrito dhegeysta arrimaha qoyska balse inta ka hor waxay niga tegay sidaasi nabadgelyo mahadsanidin barnaamijka waxdaadina anigoo ah bakat waxaan u mahadcelinaa sidoo kale warsame tanaariba iga soo wacay aadan cumar oo dhanka banaanay dhanka- aabaha inoolaha ah ee dhanka banaanay iga soo wacay maxamed cabdulaahi madoogaashe em gaashe hilow tanka dha- tanaariba iga soo wacay sidoo kale mm shabaax saanguri mahasiri saaxib soomane balanbala ma mahadsan tahay sida quruxda badan fikirkiisa ratiisa uga dhiibtay qo- cid weliba iyo sidoo kale ducaale mombasa qadka telefoonka ayaa ka go-ay isagoo sheegay in marka maxkamadda lala tiigsan doono duca ee dabcan waa waa madaxweyne ku-xigeenka maxay tahay sababtu ma garanaayo jabbaan nuur mandheer ayuu iga soo wacay asagana maasanid xasan bashiir gaarisa iyo sidoo kale dhadhaxaawo dhanka gaarisa iga socday maasan tahay sida quruxda badan fikirkeeda ayana uga dhibatay iyo weliba xabiiba mandheera waa labada gabdhood ugu firfircoon ee barnaamijka dhanka hogaanka kaga qayb qaata dhanka siyaasadda maasanidiin siyaad cabdulaahi wajeer mukhtaar meeru mm driisle dhadhaab daa'uud maxamed etoobiya dhanka etoobiya deeqo axmed dhanka raamu iyo sidoo kale daa'uud cilmi mawado aad buu umahadsan yahay dhanka meeru asana iga soo wacay dhegeystayaasha aad bay umahadsan yihiin dhegeystayaal goror waxaad maqli doontaan barnaamijka madasha maxamed ciise injineerka inta ka hor anigana waxay niga tagay sidaasi nabadgelyo mahadsanidin waa aad baad umahadsantihiin waa mahadsantihiin shukran shakuuran wa shukran jaziila meel walba aad joogtaan waxaynoo balan ah maarinta barito arrimaha qoyska qamiista